alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin slى allahu wslm wbaaraka calى cabdihi warasuulihi muxamadi wcalaa aalih صaxbihi waslama tasliima kaiira baabu sabri baynu ku dhex jiraa qaala wacan abi cabdiraxmaan cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu waxaa laga wariyey cabdillaahi bni mascuud qaala inuu yidhi kaanii waxaad imoodaa anduru inaan eegaayo ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam oo yaxkii jilaaya nebiya nebi min alambiyaa'i ambiyada ka mida yacnii sidii uu samaynayay ficil ahaan u matalaaya salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayhim ilaahay ammaanihiisa iyo nabadgelyadiisuba korkooda ha ahaadaane nebigaasoo darabahu ay garaaceen qowmuhu qoomkiisii ay garaaceen oo fa admowhu ay ka dhiijiyeen wa huwa isaga oo nebigaasi yamsaxu dama dhiigga ka masaxaya can wejihi wejigiisa yaa yaquulu wuxuu lahaa allaahuma kfir lii allaahuma kfir liqowmii ilaahay ou qoomkayga u dembi dhaaf fa innahu maxaa yeelay iyagu laa yaclamuuna waxba ma garanayaane jahli iyo waxgarasho la-aan baa ku kalifaysa arrinkaase ilaahay ou dembi dhaaf muttafaqun calayh marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa sida ambiyada ilaahay soo diray ay u sabrayeen qur-aankana ilaahay jala wacalaa in badan buu ku sheegay nebigan rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu inooga warramaynaa yacnii sabirka halkii ugu sarraysay buu gaadhay oo sabir keliya kumuu joojin qoomkiisii oo garaacay oo ka dhiijiyey arrintaasina waxa ay ka dambeysay beenintii ay beeniyeen kolka hore way beeniyeen oo iyagoo rumaysan sidaa dee kumay sameeyeen haddana waxa weeyaan way garaaceen oo way ka dhiijiyeen haddana intuu sabray buu weliba u ducaynayaa oo ilaahay hanuun u weydiinaya waaya waxay ahlulcilmigu isweydiiyaan nebigani keebuu ahaa markaas sida ahlulcilmiga qaarkood ay doorteen ambiyadii hore unbuu ka mid ahaa qaar nebi nuux ku sheegayna way jiraan qaar kalena way jiraan wallahu aclam ambiyadii hore uu ka mid ahaa alimaamu alqurtubi isagu wuxuu idhaahdaa ciddan rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka warramayaaba waa naftiisa isagaa iska warramaya oo maalinkii uxud sidaynu garanayna rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa tii dee dakharada iyo nabarada la gaadhsiiyey iyadoo saasi dhacday haddana ma habaarina waa u ducaynay laakiin taa nadar baa ku sugan sida alxaafid ibnu xajar uu aada ugu nuuxnuuxsaday sharaxa saxiixa bukhaariga waxaana laga yaabaa imaamu lqurdubi inuu arrintaa ka qaatay saniica imaamu muslim xadiidkan intuu soo arooriyo haddana ku xigsiinayaa imaamu muslim saxiixiisa arrintii rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalintii uxud la kulantay ma garata laakiin wuxuu ku soo aroorinayaa sharaxa saxiixa bukhaariga waxyaabaha inaanu rasuulku naftiisa u jeedin xoojinaya si kastaba ha ahaatee cibra walaalayaal inoogu sugan ma aha in war ahaan un laynoogu sheegayo inaynu wax ku qaadanno o aynu ku dayno ambiyada iyo dadkaa wanaagsan oo kolka dhibaatooyinku inala soo darsaan ilaahay daraaddii laynoo dhibo dacwadda dhib laynagu soo gaadhsiiyo sidaa aynu u sabirno wey wacan abi saciidin wa abi hurayrata labadaa saxaabi waxaa laga wariyey radia allahu canhuma can inabiyi nabiga waxay ka wariyeen sala allahu alayhi wasalama qaala annahu qaala inuu yidhi maa yusiibu lmuslima muslimka kuma dhaco min nasabin daal kuma dhaco walaa wasabin xanuun iyo maratoona kuma dhaco walaa hamin muruga kuma dhacdo walaa xasanin tiiraanyana kuma dhacdo walaa adan dhibaato kalena kuma dhacdo dhibaataday doonto ha ahaato walaa hamin hamina kuma dhaco xataa ashawkatu maca alqodaxda yushaakuhaa lagu qodxinaayo macnii qodaxda mudaysa ee jidhkiisa jaf odhanaysa ilaase haddii arrimahaas ay asiibaan qofkii muslimka ah kafara allaahu ilaahay wuxuu kaga dhaafaa bihaa waxyaabahaasi asiibay min khataayaahu dunuubtiisa ayuu kaga dhaafaa dunuubtiisa wax ka miduu kaga dhaafaa muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay walwasabu almaradu wasabkuna waa xanuunka waay marka nasabkuna waa daalka iyo tacabka wasabkuna waa xanuunka hamiguna waa murugada xasankuna waa tiiraanyada marka hamigii iyo xasankii waxay ku kala duwanaanayaan hamiguna waxa soo socdaa waxa weeye laga hamiyaa xusniguna wixii maaragtay tegey ayaa isagana dee laga murugooda walaa adan adanna waa wax kaste oo qofkii aan dee laa'iq u ahayn waay turunturo u turunturooda ha noqoto wax kaloo iska weydaarta ha noqoto dhibuun wuxuu doonaha iyo kamitoona kamiguna waxa weeye sida uu sharaxaba kugu sheegaayo ablaqu min alxusn xusniga wuu ka xeel dheeryahay hamigu macnii qofka hamigu uu asiibo aada buu waxa weeyaan u kaariyaa haddaba ilaahay raxmaddiisa waxaa ka mid ah waxyaabaha kala duwan ee qofka asiibaya ilaahay jalla wacalaa dunuubtii buu kaga tirtirayaa xataa qodaxda mudaysa taxaganaysa turunturadu turunturoonayo waxalla waxaasoo dhan dunuubtii baa ilaahay kaga tirtiraya jalla wacala waay wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala wuxuu uhi dakaltu waxaan u galay cala nabiyi nebiga ayaan u galay sala allahu alayhi wasalama wahuwa isagoo yuucaku la kaarinaayo aada loo xumadaynaayo waqultu waxaan ihi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow innaka adiga tuucaku waa lagu kaarinayaa wackan shadiidan yacnii kaar daran baa ku haya waa lagu karinayaa maaragtay xumad baa ku haysa qaala wuxuu ihi ajal ha ah inii aniga uucaku waa lay kaarinayaa kamaa yuucaku sida loo kaariyo kale rajulaani minkum laba nin oo idinka mida qultu waxaan idhi daalika kaasi wuxuu ku dhacay ana laka ajrayni ay ana ajrayni lak laba ajar inaad leedahay qaala wuxuu ihi ajalhaa daalika kaasi kadaalika sidaas weeye maa min muslimin qof muslimina ma jiro oo yusiibuhu ay asiibaysa adan dhibaata shawkatun qodaxiyo famaa fowqaha waxaa ka sii sarreeya ilaa hadday se asiibto kafara allaahu biha sayi'aatihi ilaahay sayi'aadkiisa ayuu kaga tirtiraa wa xudat canhu dunuubuhu dunuubtiisana waa lagaga daadiyaa kamaa taxudu shajaratu sida geeddu ay u daadiso waraqahaa xaabkeeda iyo caleenteeda sida ay u daadiso mutafaqun calayhi wackigii buu fasiro wuxuu uhi walwacku wackiguna maqhu lxumaa waa kaarka qandhada weeye qandhada iyo xumadda waa kaarkeeda waqiila waxaa kaloo la idhaha xuma qandhada qudheeda weeyana waa laydhi markaa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam si aada ayaa xumadda iyo kaarku u qaban jiray taasina waxay ahayd ba ahlulcilmigu idhaahdeen dembi uu galoo laga jarayay ma jirin oo ilaahay baa kafa u dhaafay dembigiisii oo dhan hase ahaatee waxaa xikmaddu ahayd inuu ku sabro dabadeetana uu u gaadho aclaa darajaati saabiriin dadka sabro darajooyinkooda halka ugu sarraysa soo ma aragtid una helo waxa ilaahay jala wacalaa dadka caynkaasa uu diyaariyey markaa sabirkii muxuu keensanayaa si qofku uu sabirkii ula yimaado dee wax uu ku sabro inuu ku dhaco ayay keensanaysa taasaa markaa xikmaddu ahayd rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam dadka sabro lamber ka ugu sarreeyay ayuu ahaa waaye oo isagoo aada u xumadaysan ayuu dadka haddana maaragtay u sheegi jiray xanuunkan iyo xumadan wanaagga lagu helaya iyo inay qofka muuminkaa dembi dhaafu yihiin oo dunuubtiisa lagaga tirtirayo soo ma aragtid saasuu cabdillahi bin mascuud ugu sheegay waay haddii qofku kolkaa masaa'ibkani ay ku dhacaan oo markaa niyad wanaagsan aanu la iman oo tusaale ahaan aanu ku ajar dalbin waa takfiiru lidunuubi faqad dunuubta ayuunbaa waxa weeye laga tirtiraya taas waa mid haddii masaa'ibkan wax ka midi uu haleelo oo uu intaa hore raaciyo inuu ilaahay ajar kaga dalbo oo uu istixdaarsado oo uu niyeysto ajarka lagu helaayo ku sabro ilaahay ajar kaga dalbana yacni markaana dee dunuubtana waa lagaga tirtirayaa darajaadkiisana waa loogu dallacayaayo macnii ajarna waa loo qorayaa waay qaala wuxuu yihi wacan abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyay abi hurayra qaala inuu yihi qaala rasuulu اllah rasuulka ilaahay wuxuu yihi salى اllahu alayhi wasalam man yuriid illaahu qofka ilaahay uu la doono bihi isagaba khayran khayr yusib minhu musiiba ayuu asiibsiiyaa wuxuu asiibsiiyaa masaa'ib buu asiibsiiyaa oo ku ridaa rawaahu lbukhaariy yusab minhuna waa la akhriyey waxbaa markaa la asiibsiiyaa bay noqonaysa wadabaduu waxay u dabdiyeen yusibtan bifatxi saadi oo yusab la ydhaah markaa wuxuu noqonayaa mabniyun lilmajhuuli wa kasrihaa yusib la ydhaah waa mabniyun lilmacluumi qofka kolkaa qofka ilaahay uu maaragtay khayr la doono masaa'ib baa ku dhaca dabadeetana masaa'ibkaasi way ku dhacaan ee uu sabro ilaahay waxa weeyaan dunuubtiisiina waa kaga dhaafayaa ajarna wuu ugu qorayaa laakiin qofkaasi dee waa qofka sabra waxaa jira dadka qaar masaa'ibku intay ku dhacaan sababba ay ugu noqdaan inay ilaahay jalla wacalaa kaga fogaadaan oo kaga durkaan tusaale ahaan qofku hadduu musiibadii ku dhacdiyo qadarkii ilaahay ka cadhoodo oo waxa weeyaan maaragtay ku sabri waayo dee khayr inuu ku kororhsado iska daayo dembi buu ka kororhsanaya waayo waajibkii saaraa ayuu la iman waayey xaaladdan marka dadku marka musiibadu timaado afar qaybood bay noqdaanoo qaarkood waxay la yimaadaan atasakhud musiibadan iyo qadarkan ilaahay inay ka cadhoodaan kuwaasi dee dembi iyo ismi bay ku dhaceen qolada labaadna way sabreen iyaguna wixii waajibka ku ahaa way la yimaadeen oo sabirkii waa waajib lagu sabraayo aqdaarta ilahiy masaa'ibka qolona sabirkaasay sare uga sii baxeenoo waxay gaadheen martabadda la ydhaha arrida yacani waxay raalli ku noqdeen musiibadan oo way u siman tahay la-aanteedu iyo joogisteedu qolana waabay ka sii sarreeyaanoo shukribaabay la yimaadeen musiibadan ilaahay ku riday jalla wacalaa inay ka xumaadaan iska daaye ilaahay baabay ugu mahadnaqayaan markay arkeen wanaagyada ka dhalanaya iyo sida dunuubtiisa waxa weeye loogaga tirtiraayo umuurta lamidka markaa qofku had iyo jeer marka musiiba ay ku dhacdo inta badan waynu aragnaa unoo qofka dee wanaagsan wuu iska caloladaygaa un ixtisaabna inaynu niyeysanaa wanaagsan oo ilaahay jala wacalaa waxaa ina gaadhay ajar aynu kaga doonay ta noocaasa ayaa loo baahanyay وعن أنس أنس waxaa laga wariyey رضي الله عنه قال أنه قاaل inuu yihi qاaل رsuuل اللhi رasuulka ilaahay wuxuu yihi صلى الله عليه وسلم لاa يتمنyna yaanu تmniyin oonu تmniyin oo aanu jeclaysan أحadكم midkiin almwta geerida yaanu u jeclaysan لdurin dhibaato daraaddeed asaabahu ku dhacday dhibaato ku dhacday daraaddeed yaanu u jeclaysan kaa siyaabo kale inuu jeclaysan karaa halkaa laga qaadanayo fain kaana laabudda faacilan haddii uu yahay mid markaa lagama maarmaan ay u tahay inuu sameeyo oo geeridii markaa uu tamaniyo falyaqul ha yidhaahda allaahuma allahayow axyinii noole maa kaanat alxayaatu khayran lii inta noloshu ay ii fiican tahay watawafanii oo afso idaa kaanat alwafaatu khayra lii geeridu haddii ay ii fiican tahay muttafaqu calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay marka hada alxadiid qofkii haddii dhibaata ku dhacdo oo wax la kulmaan markaa dhibaatadaas waxay doontaa noqoto baqay noqon kartaa xanuun bay noqon kartaa gaajo iyo markaa caydh iyo faramarnaan bay noqon kartaa ceeb ama wax kaloo cirdigiisa quseeyo soo wajahday noqon kartaa macnihii dhibaato uun qofku waxa weeye qabsatay inuu geerida daraaddeed u jeclaysto uu u tamanido ma bannaana waa tahay ee sababtoo ah qofku dee qaybkii ma oga mustaqbalkii ma garanayo waxaa laga yaabaa noloshu inay waxa weeye intuu sii noolaado in dabadeetana dhibaatadanba ilaahay ka dulqaado khayrna uu helo oo uu wanaag korodhsado soo ma aragti oo xataa dunuub uu ku jire uu ka toobad keeno oo xaalad wanaagsani u dambaysa iska dhici karta waay waa ta kale geeridan marka dhibaatadu timaado la tamaniyayaa waxay ka hor jeedaa sabirkii la yska doonayey qofka marka musiiba ku dhacdo maxaa laga doonayo waajib ku ahaa inuu sabro u adkaysto hadduu markaa yidhaahda alla maan dhinta ama ilaahay ou idil ya muu sabrin bay dee noqonaysaa soo maha qofkaasi muu sabrin waanu adkaysan kari waay bay noqonaysaa ducadana markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofkii lagama maarmaan ay u noqoto inuu arrintaas sameyo inuu ducadan ku ducaysto oo ilaaha jala wacalaa wax walba og cilmigiisa iyo markaa iraadadiisa arrinka uu ku xidho soo ma aragtid ilaahay ow haddii khayr ii dambeeyo oo noloshu ii wanaagsan tahayna inoole haddii waxa weeyaan markaa aanay khayr ii lahayn noloshu oo markaa aanay ii wanaagsanayni idil markaa ducadan iyada qofka uu akhrisan karaa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu akhri jiray sideedabana rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam dadka markuu shay u diiday albaabuu ka xidho haddii shay ka soo hor jeedo mubaaxa uu leeyahay wuu u furi jiray albaabka soo ma aragtid tusaalayaal bay badan bay leedahay iyadoo rasuulku intuu qof dadkii albaab ka xidho shay aan bannaaneyn uu diiday wixii kale ay kaga maarmi lahaayeen ee bannaanaa uu u tilmaamay soo ma aragtid uu hi sidaa ha samaynina laakiin sidaa sameeya tusaalayaal badan bay leedahay qur-aankana tusaalayaal waa looga heli karaa laa yatamanayanna yaanu tamaniin axadukum midkiin almowta geerida yaanu u tamaniin lidurin dhibaato daraaddeed asaabahu asiibta fain kaana laabudda faacilan hadday laga maarmaan u tahay inuu markaa sameeya falyaqul ha idhaahda allahuma axyinii maa kaanat alxayaatu khayran lii ilaahay ow inoole intay noloshu ii fiican tahay watawafanii idaa kaanat ilwafaatu khayran lii ioobso hadday geeridu markaa ii fiican tahay qofka muuminka ah ee cibaadaysanaya khayr kororsanayana shaki male cumri dherarku inuu wanaag badan iyo qiimo badan ugu fadhiyo wa can abi cabdillaahi khabaab bni larati radia allahu canhu waxaa laga wariyay saxaabigaa la odhan jiray abi cabdillahi khabaab bni larat radia allahu canhu ee qaala anahu qaala inuu yidhi wuxuu ka mid ahaa min asaabiqiina ila alislaam saxaabadii hore uu islaamay buu ka mid ahaa sanca yaqaan baanu ahaa waxaan u ahaa saxaabadii ilaahay daraaddii markaa loo ciqaabi jiray ee waktigii hore aadka loo dhibi jiray ayuu ka mid ahaa raggii beder xaadirayna wuu ka mid ahaa radia allahu canhu ardaa marka wakti dambuu arrinkan sheegaya qaala wuxuu ihi shakawna waxaanu u cabanay ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam baanu u cabanay sababtay markaa ugu cawdeenna riwaayadda dambaa sheegi doonto oo mushrikiinta ayaa aada u dhibay oo dhib badan soo gaadhsiiyey wa huwa isagoo rasuulku mutawasidun barkan burdatan law lahu go-u la-aa fii dilli lkacbati kacbada harhkeeda isagoo barkan oo kacbada harhkeeda sidaa u barkaday waxa weeye maro ama go-u lahaa faqulnaa waxaanu nidhi alaa tastansiru lanaa miyaanad nasri markaa noo dalbahayn alaa tadcuu lanaa miyaanad noo ducaynahayn rasuulka ilaahay maad nasri ilaahay nooga noo weydiisi alaa tadcuu lanaa maad noo ducaysidood ilaahay noo baridi inuu dhibaatadan iyo xaaladan adag naga dulqaado fa qaala wuxuu rasuulku yihi qad kaana man qablakum waxay ahaayeen dadkii idinka horreeyey yu'khadu rajulu ninka kuwa waxa weeyaan markaa yu'khadu waa la qaban jiray alrajulu ninka ayaa la qaban jiray ummadiyo dadkii idinka horreeyey fayuxfaru lahu fi lardi dhulkaa loo qodi jiray marka la qabto wayujcalu fiiha kolkaasaa lagu ridi jiray dhulka qaarka dambaa loo gelin jiray si aanu markaa kolka la kala goynaayo u carcararin uma dabadeetana yu'taa waxaa la keeni jiray bilminshaari minshaartaa la keeni jiray fa yudacu waxaa la saari jiray calaa ra'sihi madaxiisa fa yujcalu kolkaasaa laga yeeli jiray nisfayni laba qaybood laba qaybood baa loogu kala goyn jiray waa sidii xadiidu ghulaamkaba aynu kusoo marray de wayumshatu waxaa loogu feedhi jiray biamshaati ilxadiidi shallooyin ama garhfeedho xadiid ah ayaa waxa weeyaan loogu feedhi jiray oo lagu qalqali jiray maa duuna laxmihi wa cadmihi inta ka sokaysa hilibkiisa iyo markaa laftiisa inta ka sokaysa ayaa sidaa loogu qali jiray lafdi kaloo bukhaari warinayo maa duuna laxmihi min cadmin aw casab hilibkiisa inta ka sokaysa ee laf iyo seeda ayaa sidaa loogu qali jiray bahalaha farageetooyinkaa soo qalqalloo ah oo saa loogu qalqali jiray waay lafdi kalena maa duuna cidaamihi min laxmin aw casabin buu sheegayaa isla bukhaariga ku yaalla markaa sidaasaa jidhkiisa loogu qalqali jiray maa yasuduhu daalika arrinkaasina kama joojin jirin can diinihi diintiisa kama hor joogsan jirin iyadoo saa loo imtixaanayo saa loo ciqaabayo haddana waxa weeyaan diintiisa xejisan jiray wallaahi ilaahay baan ku dhaartee layutimana allaahu ilaahay wuu dhammaystiri doonaa haada alamra arrinkan looga jiido diintan xataa yasiira ilaa uu socdo araakibu ka wax fuushani min sancaaa sanca ilaa uu ka socdo ilaa xadra mawta meesha laydhaa uu tago xadra mawt oo yaban ku taalla sancana loogama jeedo sancadan yabaneede waa sanco markaa ku taalla shaam ku taalla markaa aada bay u kala fog yihiin labadaasi meel yaban ku taalla iyo meel shaam ku taalla laa yakhaafu isagoo aan ka baqanahayn buu socon ila llaha ilaahay mooye cid kale wadi'ba calaa hanamihi adhigiisana markaa uga ba di'b yeyb inuu uga baqdo mooye wax kale isagoo aan ka baqanahayn laa yakhaafu isagoo aan ka baqanahayn ila llaha ilaahay mooyaane wadi'ba iyo isagoo aan ka baqanahayn yey calaa hanamihi adhigiisa macnii uga baqanahayn mooyaane walaakinakum ha yeeshe idinku tastacjiluuna waa ku degdegaysaan arrinka oo marxaladdii yacanii tamkiinka waa deg degdegsanaysaan weeye waa iman laakiin waa degdegsanaysaan rawahu lbukhaariy yanii rasuulku wuxuu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam ammaanku siduu ufaafi doono iyo islaamku siduu waxa weeye ufaafi doono iyo in maaragtay baqahan iyo dhibaatadan islaamka la ysku dhibayo waxaan meesha ka bixi doono qofku masaafada intaa leegu jari doono isagoo ilaahay mooye cid kale oo dada aan ka baqanahayn kadalika dee bahal xoolihiisa ka waxyeeleeya mooye aan dad ka baqanahayn bahalku isagu uu iska joogaade waay wa fii riwaayatin waxaa riwaayad kale ku yimi wa huwa isagoo mutawasidun barkan burdatan go waqad laqiilaa xaalo aanu kala kulanay min almushrikiina gaalada xaggoodana shiddatan dhibaato aanu kala kulan markaa waxay caddaynaysaa sababtay rasuulka ugu ashkatooday xadiidkani ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sabirsiinayaa saxaabadiisa markaa imtixaanka lagu hayo iyo dhibista ilaahay daraaddii loo dhibaayo inay ku sabraan buu u sheegayaa waxaanu tusaalayaal uga maaragtay sheegaya dadkii hore iyo sida iyadoo aada loo dhibaayo haddana diintooda ugu sabri jireen markaa inay kuwaa ku daydaan oo ay adkaystaan buu u sheegayaa waxaa halkaa kolkaa laga qaadanayaa qofku inuu diintiisa ku adkaado oo haddii la imtixaaniyo haddii kaleba diintiisa uu xejisto waxaa aan loo baahnayn qofku marka uu iska ladan yahayna inuu gebgebleeyo oo uu hadlo oo waxa weeyaan markaa uu dee khayr badan muujisto marka imtixaan uuni ku yimaadana waxa weeye dibogorasho uu bilaabo uu qadka ka baxo soo ma aragtid ilaahay baa yidhi wa min annaasi man yacbud allaha calaa xarf fain asaabahu khayrun iطma'ana bih wain asaabathu fitnat inqalaba calaa wajhi khasira addunya waalaakhira dalika huwa alkhusraan lbiin nacuudu billahi min dalik waay imtixaanku waa inuu qofka u kordhiyo salaaba iyo adkaan diintiisa uu kusii adagya taasi waa qodob qodobka kale rasuulku uu bushaareeyey calayhi الsalaatu wasalaam mustaqbal fiican oo soo socda sa ahaatee markaa xaalad aanay taagnayn ah ayuu usii sheegay oo in diintan ilaahay dhammaystiri doono oo ay faafi doonto ayuu u sheegay saxaabigu intii uu noolaa baanay sidii u dhacday soo ma aragtid intii uu noolaa ayay sidii u dhacday oo waa kuwii dee maaragtay dadka muslimiinta ahi waddan badan qabsaday ee taladoodii sarraysay ee waxa weeyaan markaa gaaladii waxna qabsaday waxna markaa ay aada uga baqeen ee islaamkii aadka iyo aadka u faafay waayahay walaakinakum tastacjiluun waxaa halkaa laga qaadanaya isticjaalka iyo degdegsiga in aada iyo aada la ysaga ilaaliyo oo waxaa kale jira sideedaba mara marxalat libtilaa iyo marxalatu atamkiin yanii xaalad dadka muslimiinta talada iyaga gacanta loo geliyo oo loo makaniyo dhulka iyo taladeeda oo sharciga ilaahay jala wacalaa ay ku maamulaan oo ilaahay mooye cid kale aanay ka baqan iyo marxalat libtilaa mar ay dhiban yihiin oo la dhibaayo oo dad ay ka baqanayaan oo la weerar lagu yahay soo ma aragtid labada marxaladoodna iyamaa soo horeynaya ibtilaagaa horeynaya sida qur-aanka baa laga qaadanaya waay awgeed baa imaamu shaafici baa waxaa la yidhi waxaa la weydiiyey su-aal ah qofka iyamaa u wanaagsan in tamkiinka markaba la siiyo iyo in horta la ibtileeyo oo ibtilaaga lagu horreysiiyo qaala laa yumakkanu arajulu xataa yubtala hadal kooban oo xigmadu ku jawaabo wuxuu yidhi qofka tamkiinba lama lama siiyo oo talada iyo umuurtaa looma gacan geliyo arrimaha la ysuguma dubarido ilaa la imtixaano horta oo ibtilaaga lagu horraysiiyo waa la imtixaanaya imtixaankaa markuu baaso ayaa tamkiinku heh wa can ibni mascuudin radia allahu canhu markaa xadiidkaasi min fiqhi libtilaa ayuu aada iyo aada uga warramaya waktigan aynu joognana waxaa la odhan karaa waa marxalat libtilaa dadka muslimiinta ahi awoodna ma hayaan dhibaatooyin badanna dhexdooda way taallaa gaaladina siday markaa u gelayaan waa la garanaya markaa maxaa inala gudboon waktigan oo kale waxaa inala gudboon inaynu maaragtay diinteenna u noqonno ku camal fallo faafino dacwadda lagu dadaalo waay tawxiidka la faafiye sunnada rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam la sabro oo imtixaankaa jira waxa weeye lagu sabro markaa mustaqbal fiican ayaa iman doono waa laga bixi doona xaalkan korka gaaladana fuqar dhulka loogu xidhi doona haddii laakiin looga jawaabo marxaladan adag si qaldan oo sharciga khilaafsan ee wax wanaagi iyo wax guula lagu gaarhi maayo wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala wuxuu ihi lamaa kaana yowmu xunaynin maalintii xunayn goolkii ay timi dagaalkii xunayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam xagga xunayn uu u qaaday ee markii maka uu furtay ka yaro dambeeyey xunaynna waa meel udhaxaysaa ee maka iyo daa'if bay udhaxaysaa markaa dee qabaa'il carab oo halkaa isku urursanayay buu rasuulku weerar ku eekeeyey waxoogay markii hore imtixaan waa kii muslimiinta la kulmay meel u galeen aanay iska ka feejignayn kii dambena waa tii gaaladii la jebiyey khanaayim aada iyo aada u badan ayaa kolkaa laga qaatay dadkii waddankaa joogay maalinkaa lamaa kaana yowmu xunaynin markuu dhacay oo ilaahayna qur-aanka ku sheegay wa yowma xunaynin id acjabatkum kahiratkum falam tugni cankum shayan waa maalinkaa ilahay qur-aan ku sheegay aahara wuxuu fadilay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama naasan dad buu ku fadilay fi lqismati xagga qaybinta qaybintii uu khanaa'imka qaybinayay buu dad ku fadilay uu ku maaragtay u badiyey fa acطaa wuxuu siiyey alaqrac ibni xaabis ninkii la odhan jiray mi'atan min alibili boqol geela ayuu siiyey waa alaqrac ibnu xaabis atamiimi dadkii mualafatulquluubkii ka mid ahaa wa acطaa wuxuu siiyey cuyaynata bna xisnin ninkii la odhan jiray cuyaynata bna xisnin alfazaari midla daalika intaasoo kale isna boqol halaad buu siiyey wa acطaa wuxuu markaa wax siiyey naasan dad min ashraafi اlcarabi dadkii sharafta lahaa ee carabta ka mid ah wa aatharahum wuu fadilay yowmaidin maalintaa fi lqismati qaybinta iyaga ayuu ku fadilay oo waxa weeye u sadburiyey waxaa halkaa laga qaadanayaa imaamku dadka qaar inuu waxa weeye xoolaha u badin karo ama isagoon dadka qaar waxsiin inuu qaar kale waxsiin karo oo haddii arrintaa ay ku jirto laakiin maslaxad iyo dani waa hadday islaamka ugu jirto tusaale ahaan la doonayo ninkaa inay dad ku soo daydaan oo ay soo islaamaan ama dan kale waxa weeye islaamka uu usoo jiido wa qaala rajulu nin baa dabadeeta yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay ina haadihi tani qismatun waa qaybin maa cudila fiihaa cadaaladaan lagu samayn wamaa uriida fiihaa wajhullaahi ilaahay wejigiisana laguma doonin buu yihi ya wejiga ilaahayna lagu dooni maayo buu ihi cadaaladna maaha waa hadal aada iyo aada u qarhaan bal waa hadal kufri oo gaalnimo ah ee rasuulkii calayhi الsalaatu wasalaam maaragtay cadaalad darro lagu dacniyo lagu duro iyo inaanu wejiga ilaahay doonahayn yani waa kufriba weyi faqultu waxaan ihi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay haddaan ibnu mascuud ahay la ukhbiranna rasuula allah rasuulka ilaahay baan uga warrami doona hadalka aad tidhi sala allahu alayh wasalam faataytuhu waan u imi rasuulkao faahbartuhu waan u sheegay bimaa qaala ninkaasi wuxuu yidhi fatagayara wuu isbedelay wejhu wejigiisu xataa kaana ilaa uu noqday kasirfi sidii markaasi baaq ama maaragtay rinji iyo dheecaan dhirta qaar ka yimaado oo kale ilaa uu noqday aada u casaaday wey sirfigu waa dheecaan oo kale oo inoo sheegi doonaa dhirta qaar ka yimaada uma qaala dabadeetana wuxuu yihi faman yacdilu oo yaa cadaalad samaynaaya idaa lam yacdi idaa lam yacdil illaahu warasuuluhu ilaah iyo rasuulkiisu haddaanay cadaalad samaynin yaa cadaalad samaynaya talow dee cidnaba weyn uma qaala dabadeeta wuxuu rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam yarxamu اllahu muusa ilaahay nebi muuse ha u naxariista eh qad uudiya waa la dhibay biakhara min haada kan wax ka badan baa lagu dhibay oo fasabra biakhara min haada intan wax ka badan baa lagu dhibayoo fasabra wuu sabray anna markaa waan iska sabrayaa wey anigoo ku dayanaya nebi muuse calayhi الsalaam iyo ambiyadii kale faqultu waxaan idhi bu uhi haddaan ibnu mascuud ahay laa jarama waxaa dhab ah ay xaqan weey laa jarama waxaa hubaal ah laa arfacu ilayhi bacdaha xadiidan arrintan dabadeed inaanan war iyo hadal la yidhi rasuulka u kor yeeli doonin oo aanan gaadhsiin doonin maadaama rasuulku aada isu bedelay oo aada iyo aada uga xumaaday oo arrintaas ay dhibtay war dambe uma geyn doono mutafaqu calayh laa jarama waxa hubaal ah laa arfacu ilayhi bacdaha xadiidan arrintan dabadeed inaanan war u kor yeeli doonin rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam waay marka hadal dee xun buu ahaa xun baana odhan kara qof maaragtay aan wanaagsanayn oo qalbigiisa adduunye jacayl uu ka buuxo rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu u sheegay nebi muuse iyo dhibtii badnayd ee loo geystay isagoo tilmaamaya in lagu daydo ilaahayna qur-aanka waa ka ilaa waa ka ku faray nabigiisa muxameda calayhi الsalaatu wasalaam faصbir kama sabra ululcasmi min الrusuli walaa tastacjil lah u sabir sidii ululcasmigii rususha ka mid ahaa oo nebi muuse ka mid ahaa u sabray ilahay in badan qur-aanka waa ka ku soo celceliyay haddii nebi maxamed la dhibay rusushii horeba in la dhibay oo ay sabri jireen oo isagana tii oo kale laga doonayo markaa wuxuu leeyahay sida isagiba uu u sabray baan u sabraya aayad kale ilaahay wuxuu ku uhi faulaa'ika aladiina hadaahum ullah fabihudaahumu qtadi hanuunkooda ku dayo hanuunkoodana sabirkii ay ku sabrayeen adiya adiyadii iyo dhibaatadii xagga dadka kaga imanaysay baa ka mid ah wa qowluhu kasirfi uu yihi huwa bikasri saadi lmuhmalati wahuwa isagu sibqun waa rinji iyo midab axmaru guduudan oo macnihii cas oo maaragtay dhirta qaar iyo laga dee dhalaaliyo waayahay ka soo baxa waa rinji casoo markaa guduudan markaa rasuulkeenu calayhi الsalaatu wasalaam sabirka iyo halkuu ka taagnaaba markaa taasi daliilta waayo ninkii dee ma soo qaban ma xidhin ma dilin soo ma aragti waa iska sabra wa can anasi radia allahu canhu anas waxaa laga wariyey qaala anahu qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam idaa araada allahu ilaahay hadduu la doono bicabdihi addoonkiisa alkhayra khayr hadduu la doono cajala lahu wuxuu ugu soo dedejiyaa alcuquubata ciqaabka fi dunya adduunyadu ugu soo dedejiya ciqaabka adduunyada ayuu ugu soo dedejiyaa ciqaabka adduunyada ayaana ka sahlan ciqaabka aakhira cuquubadaasina dee dhinacyo kala duwan bay markaa noqon kartaa qofka siyaabo kala duwan bay u qabsan kartaa waxay ugu daran tahay xagga diinta qofka markay ka qabsato walciyaadu billah tusaale ahaan alamru bilmacruuf annahyu can ilmunkar baa lagaa masaxay waajibaadkii inaad u wada dadaashood ilaaliso ayaa waxa weeyaan markaa ay kaaga dhacday musiibadu tusaale ahaan oo waajibaadkii baad kala dayacaysa ama muxaramaadkii baad qaar samaynaysa ama waxyaabo kaloon sharciga ku banaanayn baad ku dhacaysa waa musiiba fi diin weeye waa nooc ciqaaba weeye waa cuquuba wa idaa araada allah waxaa laga yaabaa inay naftaada qabsatiyo jidhkaaga waxaa dhici karta xagga caruurta inay kaa qabsato waxaa dhici karta xagga maalkaaga inay kaaga timaado soo ma aragti ciqaabkaasi dhinacyo kala duwan buu ka iman karaa waidaa araada allahu bicabdihi shara waidaa araada allahu ilaahay kolka uu la doono bicabdihi addoonkiisa ashara sharna amsaka canhu ay akhara canhu wuu ka dibdhigaa bidenbihi ay alcuquubata inuu ku ciqaabo bidenbihi dembigiisa wuu ka dibdhigaa oo uu u dambaysiiyaa xataa yuwaafiya bihi ilaa dembigiisii uu la yimaado yowma alqiyaamati maalinka qiyaama ilaa uu dembigiisii la yimaado isagoo tunka ku sidoo xambaarsan ya ilaa uu la yimaado dabadeetana qiyaamaha lagaga gooyo o lagu ciqaabo waa tahay marka qofka mu'minka ah had iyo jeer adduunyada lagaga jaraa siyaabo kala duwan baa dhibaatada ugu timaada tusaale ahaan waxaynu soo maray dadkii cudurdaar la-aan uga hadhay khaswadii tabuuk kuwii munaafiqiinta ahaana markii rasuulka ay u cudurdaarteen waa la yska aqbalayoo waxbana lagama hijiroonoo dee maaragta waa la iska sii daayey saddexdii saxaabi ee mu'miniinta ahaana sidii loo dhibay yacni looga hijrooday ee arrintaasi ay u xanuunjisay ee a u taabitay ilaa ilaahay qur-aanka ku sheegay xataa daaqat calayhim alardu bimaa raxubat wa daaqat calayhim anfusuhum ilaa xaalkaa ay gaadheen maxaa markaa intaasoo arrina loo samaynaayey si wixii dembiyaha ay galeen he adduunyada loogaga jaro oo waxba aanay waxa weeye uga raacin ee dhow markaa qofkii mu'minka ahaa waxyaabahaasi dhinacaa marka laga eega raxmad iyo wanaag bay u noqonayaan haddii ilaahay waafajiyo sabirkooda haddii uu waafajiyo waay amaa kii kale isaga ilaahay maaragtay amsaka canhu eekhara canhu bidenbihi alcuqubata bidenbihi dembigiisa inuu ku ciqaabo ilaahay waa waa ka haynaya waa ka dibdhigaya xataa yuwaafiya bihi yowma alqiyama ilaa maalinka qiyaama uu la yimaado isagoo sidoo dhammaystiran oo dabeetana uu ku ciqaabo wa qaala nabiyu waxaa kaloo nabigu yihi sala allahu alayhi wasalam ina cidama aljazaai abaalmarinta weynaanteedu abaalka weynidiisu maca cidami albalaa'i imtixaanka weynidiisu ula jira wa ina allaha ilaahay tacaalaa sarreeye idaa axaba marka uu jeclaado qowman duul ibtilaahum u imtixaana faman radiya qofka raalli noqda imtixaankaa ku raalli noqdaa falahu ridaa raalli ahaansha alluu leeyahy waman sakhita qofka ka cadhoodaana falahu sukhtu cadho alluu leeyahy rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun waaya marka waa laba hal xadiid un baad mooddaa inuu ka wada dhigay laakiin waa kale laba xadiid xadii kaa ho intaa horena waa xadiid intan dambana waa xadiid weey waay marka labada xadiidba sanadkooda adigu waxaa ku jira xoogay nin laga hadlay oo laysku khilaafay baa ku jira adigoo alimaamu alalbani iyo ahlulcilmi kaleba xadiidka qeybtiisa hore waxay idhahdeen saxiixu ligayrihi wuu gaadhaya way quweeyeen qeybtiisan dambena iyaduna xasanu ligayrihi bay iska noqonaysaa oo iyada qudheeda ninkaa labada sanadba ku jira dee xataa la idhaahda waa daciif isaguna shaahid baa markaa qeybta dambana ay leedahay marka adigu labada qayboodba shawaahid bay leeyihinoo alxaasil labada xadiidba way sugan yihiin waxaa markaa laga qaadanayaa oo kale sifatu lmaxaba iyo sifatu ridaa iyo sifatu sakt saddexdaa sifaba ilaahay inay u sugan yihiin sifaadkiisa ficligaa baanay ka mid yihiin waxaa kaloo laga qaadanayaa mar kasta oo imtixaanku qofka ku weynaado in abaalkiisa iyo ajarkiisuna sii weynaanayo waayo kolba musiibadu intay leegtay baa ajarkiina leegaanaya sidaa awgeed baa ka waxyaro xagtaan tusaale ahaan imanka ama qodax yari muddo iyo ka intuu dee waxa weeye sidaa u simbirirexdan jaba ee cagtaa ka kala duula ama gacanta ka kala duula ee isku abaal noqon maaya waayo dhibaatada qabsatay maahe ayaa kala weyn weeyey xikmadda ilaahay jala wacalaa taasay keensatay qofkii haddaba raalli noqdo markay imtixaanku ku yimaado ilaahay baa ka raalli noqonaya kii cadhoodee qadarka ilaahay ka xumaadee ka cadhoodana ilaahay baa u cadhoonaya waa cadhada qadarka ilaahay laga cadhoonayaa qalbigay qofka ka soo xasili kartaa inuu qalbi ahaan waxa weeye aada iyo aada uga xumaado waayo afkay ka soo xasili kartaa xubnaha kale ayaa waxa weeye ka soo xasili karta qaala wuxuu yihi wacan anasin anas waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala anahu qaala inuu yidhi kaana wuxuu ahaa ibnu liabi alxata inan yaroo abi alxa uu dhalay radia allahu canhu ee yashtakii mid xanuunsanaya ayuu ah abu alxana magaciisa zayd ibnu sahal baa la odhan jiray oo caam buu ahaa ansaari buu ahaa waa raggii rag ahaa uu xanuunsanayey inan kaa yeerna waa abu cumayr kii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ciyaarsiinaye uu ku lahaa yaa abaa cumayr maa facala nuqayr uu ku lahaa shimbirkii yaraa maruu ka dhintay sida riwaayad kale sheegaysa markaa aadna wuu u jeclaa abu alxa aad buu u jeclaa fakharaja abu alxata abu alxa ayaa waxa weeye baxay faqubida asabiyu sabigii yaraabaa la qabtay oo la oofsaday macnii dhintay falamaa rajaca markuu soo noqday abu alxata abu alxa markuu soo noqday qaala wuxuu uhi maa facala bnii inankaygii muxuu sameeyey waa sidee ka warrama macnihi qaalat waxay tidhi ummu sulaymin ummu sulaym baa waxay tidhi ummu sulaym bintu milxaan wahiya iyadu ummu sabiyi sabigan hooyadii bay ahayd oo anasna waa hooyadii sabigan yarna iyadaa dhashay waay oo anas aabihii waxa weeye intuu xaggaa iska qabtay islaamka ay u bandhigtay oo dabadeetana uu islaami waaye buu markaa shaam iyo xaggaa iska qabtay oo kolkaasuu xaggaa ku dhintay kolkaasaa dabadeetana abu alxa guursaday oo abu alxa oo kolkaa aan muslim ahayn baa soo doonay markii dabadeetana uu u sheegay inuu doonayo inuu guursado ayaa qof cajiibay ahayd oo waxay tidhi adoo kale lama celiyo abu alxoowe laakiin anna haweeney muslimadaane adiguna dee qof maaragtay mushrik baatay calaa macna alxadiid marka haddii aada islaamto waad i guursan doontaa adigu dabadeetana xadiidku waxoogay u dheeraaye khulaasadii waxa weeye sidiibuu ku islaamay meherkeediina weliba waxay u sheegtay inay ka dhigi doonto meherkeeda inuu islaamo islaamnimada uu islaamayo hadduu islaamo wax meher oo kale aanay ku xidhahayn oo sidaa uu ku guursaday oo islaamay sidii baanu ku guursaday horta waayo wahiya umu sabiy waxa ay tidhi huwa isagu askanu maa kaana sidii uu ahaa imakunbuu ugu degan yahay huwa isagu askanu maa kaana sidii uu ahaa ama xaalkiisii markii uu ugu deganaa buu ku jiraa bay tidhi markaa deganaanta waxay uga jeedaa iyadu maaragtay waa tawriyadaynu soo marrayoo macni dee wuu dhintay qofkuna mar hadduu dhinto dee uu degan yahi soo maaha ma dhaqdhaqaaqayo dee waa bilaa xarakaad naftan aynu dee ku dhaqdhaqaaqaynaa ee haddii iminka naftani kaa baxdo halkaasaad iska ooleysaa ma jirto markaa iyadu saasay ujeedaa abu dalxana wuxuu u qaatay inay leedahay wuu yar ladnaaday oo nabdigiisaa dhulka hayo oo uu iska yar ladan yihi ya oo nabdigiisaa dhulka hayo oo sidii kaarkii hore iyo xumadii hore way ka yar jabtay inay leedahay buu u qaatay faqarabat ilayhi alcashaa cuntadii bay usoo dhoweysay cashadii markaa iyadu maaragtay muraad iyo dan bay lahayd fatacashaa wuu casheeyey uma dabadeetana asaaba minhaa wuu asiibayoo macnii waxa weeyaan wuu u galmooday weeye falamaa faraga markii uu ka faaruqay qaalat waxay tidhi waaru sabiya waar ilmaha yar astura ilmaha yar aasa bay tihi ilmi yaraa waa dhinto waa mayde astura bay tihi waay markaa marka ay sidaa ku leedahay waxa weeye waa subaxii bay u sheegtay riwaayaad badan baa jiro waa isfasiraya markii salaada subaxuu sii tagayuu maydhay falamaa asbaxa abuu alxata abuu alxa markii uu waabariistay ataa rasuula llaahi rasuulka ilaahay buu u yimi sala allahu alayhi wasalam oo fa akhbarahu warkii buu u sheegay faqaala wuxuu idhi carastum laylata xalay may saroosateen acarastum miyaad saroosateen allaylata xalayto miyaa iscaruusateen macnihii may saragteen buu ujeeda qaala wuxuu uhi nacam ha qaala wuxuu ihi allaahuma allah ow baarik lahumaa u barakee labadoodan ilaahay oo habeenkoodan u barakee fawaladat waxay dhashay umu sulaym ghulaaman inan bay dhashay oo faqaala lii abuu alxata abuu alxa igu yidhi ixmilhu qaad xataa taatiya bihi nabiya ilaa nebiga aada ula tegayso sala allahu calayhi wasalam wabacada macahu maciisa wuxuu diray oo uu raaciyey bitamaraatin timiro faqaala wuxuu rasuulku yidhi isagoo rasuulku markaa hawl hayo oo geelii markaa sadaqada iyo sunta ayo ayuu u tegey faqaala kolkaasuu rasuulku yidhi amacahu shay wax markaa mawsidah wax loogu taxniikiyo qaala wuxuu ihi nacam haa tamaraatun ay macahu tamaraatun timira midhar timiraa baanu sida faأkhadaha nabiyu nabigaa qaaday salى اllahu عalayhi wasalam oo famadaqaha uu calaaliyey ilaan waa ilmo yaro xalay dhashee wuu maaragtay u calaaliyey uma akhadaha min fiihi dabadeetana afkiisuu ka soo saaray rasuulku afkiisii uu ku calaalinayey fajacalaha wuxuu dhigay fii fi sabiyi ilmihii yaraa afkiisiibuu markaa ayuu waxa weeyaan saa u geliyey intuu afka saa ugu kala furay ilan waa ilmo yaro dhashay oad garanaysa ayuu dabadeeta sidaa halkaa dhanxanaga afka ugu geli uma dabadeetana xanaka uu taxniikiyo halkaa dhanxanaga ayuu sidaa ugu maaragtay saaray wa samaahu waxaanu ku magacaabay cabdallah cabdullaahina wuu bixiyey muttafaqu caleyh marka riwaayaadku way isfasirayeen oo ilmi yaraa markii waxa weeye sidaa rasuulku ugu saaray calayhi salaatu wasalaam timirtii yarad halkaa uu saa ugu saaray ayuu mushuqsaday mushuq mushuq mushuq isla markiiba uu dhadhansaday uu saa u mushuq mushuqsaday suu rasuulku uhi alayhi الsalaatu wasalaam eeg ansaartu siday timirta u jecel yihiin ya waa nin ansaariya bal siday hadda timirta u jecel yihiin eeg nacam qaala wuxuu uhi wa fii riwaayati lilbukhaariyi riwaayad kaloo bukhaariga u sugan waxaa ku soo aroortay qaala ibnu cuyaynata ibnu cuyayna wuxuu yihi sufyaan ibnu cuyayna imaamu shaafici saaxiibkii ahaa faqaala rajulu min alansaari nin ansaarta ka midaba wuxuu yidhi fara'aytu waxaan arkay tiscata awlaadin sagaal wiil oo kulluhum dhammaantoodba qad qara'u lqur'aana qur'aanka akhriyey oo qur'aanka bartay yacni min awlaadi cabdillaahi almawluud oo cabdilaahigaa habeenkaa hore calool galay ee dabadeeta markii dambena dhashay carruurtiisii ka mid ahoo isagu macnii uu sii dhalay riwaayaddana aada usii balbalaadhin doonto soo socotee markii ilmihii yaraa dhintay abu alxana uu aada u jeclaa yani saxaabiyadani saxaabiyad aada u qiimo badan oo adkaysin badan bay ahayd oo way sabirtay ilaahayna jala wacalaa ajar bay kaga dalabtay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuu u duceeyey ducadii rasuulkana way heleen oo ilaahay markaa cabdilaahi buu ka beeray oo cabdilaahina ummad badan oo dad barakaysan oo wanaagsan oo ahludiinah ayaa waxa weeyaan markaa kasii beermay isagana soo ma aragta ayaa kasii beermay waay wa fii riwaayati limuslimin riwaayad kale waxaa ku timi oo muslimka u sugan waxaa ku yimi maata waxaa dhintay ibnu liabi alxata inan yaro abi alxa uu dhalo min ummi sulaymin ummu sulaym ay u dhashay wa qaalat liahlihaa ehelkeedii baa waxay ku tihi ummu sulaym laa tuxadiuuha uga warramayna abaa alxata abaa alxa bibnihi inankiisa xataa akuuna ana uxadiuhu ilaa anigu aan u sheego inuu inankiisii yaraa waxa weeyaan markaa dhintay oo waxay ogeyd siduu u jecel yahay oo aada iyo aad buu jeclaa markaa waxay doonaysaa inay waxa weeyaan sidii uu u sabri lahaa ee u adkaysan lahaa uu sheegto khidadii uu ku adkaysan lahaa isna uu u sabri lahaa inay u sheegto fa jaa'a wuu yimi abu طalxa ayaa yimi faqarabat ilayhi waxa ay u soo dhoweysay cashaan cashay u soo dhoweyso faakala wuu cunay cashadii wa shariba waanu cabbay uma dabadeetana tasanacat lahu way isu qurxiso way isu hagaajisay axsana maa kaanat tasanacu qabla dalik sidii ay isu hagaajin jirtay markan ka hor si ka wanaagsan ayay isugu hagaajiso waxa weeye ay isugu cadriso isugu qurxiso fa waqaca biha kolkaasuu ku dhacay oo macnihii uu waxaa ninku reerkiisa u doonto uu doontay falamaa an ra'at markii ay aragtay annahu isagu qad shabica inuu dhergay oo wa asaaba minhaa iyadiina markaa uu asiibay oo macnihii uu jimaacay qaalat waxay tidhi yaa abaa alxata abaa alxow ara'ayta bal waxaad ka warantaa low anna qowman haddii qoom acaaruu ay ka ammaanaystaan caariyatahum caariyadooda ay ka ammaanaystaan ahla beytin qoys haddii ay ka ammaanaystaan oo fa dalabuu ay ka dalbadaan caariyatahum caariyadoodii iyo ammaanadoodii ay ka dalbaan waay qoyskii macni laga ammaanaysto uu caariyadii dalbo alahum ma u sugan tahay an yamnacuuhum inay u diidaan qaala wuxuu idhi laa may alla ilahe maya oo dee inay u diidaan ma aha wa qaalat waxay tidhi faxtasib ibnaka haddaba inankaagii ku ajar dalab oo inankaagii wuu dhintaye ilaahay jalla wacalaa ajar kaga doono sabir kuna sabir musiibadaa waayo marka hore waa ammaan u ahaa ilaahay baa jalla wacalaa ku ina siiyey oo markaa inagu ammaanaystay ilaahay marka horeba ammaanadan bixiyey baa dib u qaatay oo dee qaatay markaa ku ajar dalab bay tiri way sabirsi iyaduna way sabirtay ninkeediina way sabirsiinaysa qof markaa cajiib ah qaala wuxuu ihi faqadiba abu dalxaa dabadeeta cadhooday macnii waxaa la yar kala fogaatay ee dee habeenkii waxa weeyaan xaalkii wanaagsanayd ee uu markaa kala kulmay reerkiisa iyo qarintii ay ka qarisay iyo dee inuu mayd halkan u yaallay riwaayaadka bukhaariga qaar say sheegayaan maydkiina dhankan oo kale ayuu yar durkisa uma qaala dabadeetana wuxuu ihi taraktinii taraktinii waad markaa iga tagtoo miyaad i daysay xataa idaa taladaktu markii aan waxa weeyaane iswasakheeyey yani markii aan waxa weeye jinaabo iyo arrintaa ku dhacay buu ujeedaa ilaa aan markaa dee jinaabada iyo arrintaa ku dhacay oon isku maliikay uma dabadeetana akhbirtinii bibni inankaygii baad ii sheegtay intaad i daysay ood maaragtay ii kaadisay baad ii sheegtay markii dambe ee telefara ka haaday fandalaqa dabadeetana wuu tegey xataa ataa rasuula allahi ilaa rasuulka ilaahay uu yimi sala allahu alayhi wasalam fa akhbarahu wuxuu uga warramay bimaa kaana wixii dhacay buu uga warramay si guud saasaa xalay nagu dhacday qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi sala allahu alayhi wasalama baaraka allahu fii laylatimaa ilaahay habeenkiina ha idiin barakeeyo habeenkiina ilaahay ha idiin barakeeyo waa u duceeyey rasuulku alayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu ihi faxamalat kolkaasay qaadday ilmo qaala wuxuu ihi anas wa kaana rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama fii safarin safar mid ku sugan haddaba halkan dambe waxay sii caddaynaysaa sidii ilmihii yaraa ee habeenkaa calool galay uu ku dhashay rasuulku safar buu ku jiray wa hiya macahu umu salaymna way la socotay rasuulka iyadoo ninkeediina markaa abu dalxana uu la socday wa kaana rasuulu llaahi rasuulka ilaahayna wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama idaa ata almadiinata madiine markuu yimaado min safarin safar uu uga yimaado laa yatruquhaa kumuu soo gudi jirin turuqan guditaan gudoodi kuma iman jirin waay dee markaas sidii xadiidkii hore aynu ku soo marray barqad iyo meelahaasuu iman jiray maalinkiibuu iman jiray fadanow min almadiinati madiine ayay usoo dhawaadeen dabadeed fadarabaha almakhaadu fooshi baa qabatay umu sulaym faاxtabasa calayha abu طalxata abu طalxa ku xanimay oo rasuulkii kaga hadhay waاndalaqa rasuulu llahi rasuulkii ilaahayna waa socday salى اllahu عalayhi wasalam iyo markaa dadkii kale la socday qaala wuxuu ihi anas yaquulu abu طalxata abu طalxa markaa wuxuu leeyahay innaka adigu lataclamu yaa rabbi rabbi oo waad og tahay annahu yucjibunii inay yaabgeliso aan jecelahay an akhruja inaan baxo maca rasuuli illaahi rasuulka ilaahay la jirkiisa sala allahu alayhi wasalama idaa kharaja markuu baxo oo wa adkhula macahu aan la soo gala idaa dakhala marka uu soo galana waqad ixtabastu waxaanan ku hadhay oon ku xanimay bimaa taraa arrinkan aada aragto taquulu dabadeetana waxa ay tidhi umu sulaym umu sulaym waxay tidhi markii uu sidaa yidhi abu alxa yaa abaa alxata abaa alxow ma ajidu ma helaayo ma dareemaayo alladii fooshi kuntu aan ahaa ajidu mid waxa weeya dareemayso helaysa fooshii waa layga jarayba kaarkeediiyo waxbaba dareemi maayo inaliqina mari fanalaqnaa dabadeetana waanu tagnay wa darabaha almakhaadu fooshina waxa ay qabatay umu sulaym xiina qadimaa markii ay madiine yimaadeen fa waladat khulaaman inan bay dhashay fa qaalat lii ummii hooyaday waxay ugu tidhi umu sulaym anas baa odhanaya anasu anasow laa yurdichu yaanu nuujin axadun qofna yaanu nuujin xataa taqduwa bihi calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam ilaa rasuulka ilaahay aada kula kalahayso oo dabadeetana rasuulku uu u taxniikinaayo falamaa asbaxa markii uu waa bariistay ayaa ixtamaltuhu waan qaaday fainطalaqtu bihi waxaan ula tegay ilaa rasuuli illaahi rasuulka ilaahay baan ula tegay sala allahu alay wasalam wadakara tamaama alxadiid xadiidka markaa dhammaystirankiisiina wuu sheegay markaa riwaayaddanna muslim baa soo arooriyeyoo iyaduna wax badan bay sii caddaynaysaa waay xadiidkan waxaa laga qaadanayaa musiibada in lagu sabro waxaa kaloo laga qaadanayaa caruurtu marka ay dhalato in markaa taxniiggaa rasuulku sameeye calayhi الsalaatu wasalaam loo sameeyo ta awgeed baa xadiidkan ahlulcilmigu baabkaa way ku soo arooriyaan sida bukhaari iyo muslim iyo waxa weeye keyrkoodba kadalika in magacana loo bixiyo magaca ugu fiican ee qofka loo bixiyaana waa cabdullaahi iyo cabduraxmaan oo ilaahay labadaa magac buu ugu jecel yahay iyo magacyada kale ee loo tiirinayo magaca ilaahay jala wacala magacyada ilaahay loo tiirinayo shardina ma aha in maaragtay xoogay magaca loo kaadiya markuu ilmuhu saa u dhasho ayaa magaca loo bixin karaa waxaa kaloo xadiidku inoo faa'iideynayaa umu sulaym iyo kartida iyo caqliga ilaahay geliyey sidaa aragtaan musiibaa ku dhacday qof dumarana way ahayd dumarkuna had iyo jeer wax qalbi jilicsan oo ragga dee aad bay uga maaragtay qalbi jilicsayin haddana baleeg siday u adkaysatay weliba xeeladaa kalena way samaysay ninkeedii bay isu qurxisay ilaa uu markaa asiibay rasuulkuna ducadii buu ugu daray calayhi الsalaatu wasalaam ilaahay dabadeeta waa kaa siiyey awlaad iyo caruur weliba markaa barakaysan oo ahludiinah iyo qoys wanaagsan baa ilaahay jala wacalaa sidaasi uu ku siiyey fadaa'il badan oo kalena way lahayd radia allahu canha wa ardaaha waaya xadiidkan kolkaa riwaayado badan buu leeyahay waxaa jira alimaamu اlalbaniyu raximah اllah kitaabkiisa la idhaha axkaamu ljanaa'iska ayuu riwaayada xadiidka si fiican ugu soo wada arooriyaa kolkaasuu mar keliya siyaaq keliya ayuu wada taxaa siyaaq keliya ayuu sidaa u taxaa markaa qofkii kitaabkaa haysta ama helayaa inuu akhristo halkaa uu ka akhristaa fiican waayo markuu sidaa u wada akriyo yacnii suuro waadixa ayuu qalbigiisa waxa weeye ku yeelanayaa cibar badan baana ku jira shuruuxda ahlulcilmigu ay ka bixiyeen inuu ardaygu markaa isha mariyo ayaa fiican halkaa aynu u dayno subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatub ilayk الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا باب الصبر بين كجر قال وحول وعن أبي هريرة رضي الله عنه وحلق وري أبي هريرة رب الرالها كالنغضة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك إلهين يلي ليس الشديد بالصرعة كدران حوق بدن ماها كاللقدين تبدن qofka shadiidka ah ee adag ee daran iyo xoogga badani ma aha ka lagdinta badan ee qofkii ay isgalaanba macnihii lagda inama ashadiidu midka darani waxa weeye ee xoogali aladii yamliku nafsahu cinda algadab ka naftiisa hanta ee joojiya ee xakamayn kara kolka uu cadhoodo muttafaqu calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay qaala wuxuu uhi wasuracatu bidami saadi wa fatxi الraa'i wa calaa wasni fucalah wa asluhu cinda alcarabi man yasracu اnnaasa kahiira asalka kelmadani carabta agtooda waa qofka dadka in badan lagda waaya markaa xadiidka waxaa laga qaadanayaa xaqiiqa ahaan qofka xooggeli waa qofka marka uu cadhoodo isxakamayn kara ee naftiisu inay xadgudubto ka joojin kara weeye taasaanu qofku runtii ku ammaanan yahay وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه وعن سليمان بن سرد لga wariyey قاaل inuu yihi كنت waxaan ahaa جاaلسا mid fadhiya مaعa النبي نبiga mعiisa صلى الله عليه وسلم ورaجuلaaنi iyadoo laba nina ystabاani ay iscaayayaan oo intay isku xanaaqeen bay dabadeetna ayay hadalla adag isweydaarsanayaan wa axaduhumaa midkood qad ixmara waxaa aada u casaaday wajhuhu wejigiisa ayaa aada u casaaday oo bedelme cadho daraaddeed waintafakhat waxaana kartay oo faaxday awdaajuhu xowla almariidadiisa wadajaynka ama wadajaanka waxaa la idhaahdaa labadaa xidid ee hunguriga hareeraha ka xiga ee neefka marka la gowracayana midida lagu jaro markaa xididadaasaa karay cadho daraaddeed wa qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama innii anigu la aclamu waxaan ogahay kelimatan kelmad waxaa loo jeedaa kelmad halkan macnihii waxa weeyaan jumlad mufiide ah kelmaddaasoo low qaalahaa hadduu odhan lahaa ladahaba canhu maa yajidu waxa uu dareemaya ee uu helayaa uu ka tegi lahaa kelmad hadduu ku dhawaaqi lahaa wuxuu dareemayaa uu ka tegi lahaa baan ogahay low qaala hadduu odhan lahaa acuudu biاllaahi min الshayطaani الrajiim dahaba minhu maa yajidu waxa uu helayaa uu ka tegila oo cadhadu ay ka baabi'i lahay acuudu billaahi ilaahay baan ka magan gelayaa min الshayطaani shayطaanka alrajiimi la fogeey ee raxmadda ilaahay laga durkiyey waay faqaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen ina nabiya saxaabadii baa ninkii ku yidhi markaa aadka u xanaaqsanaa ina anabiya nabigu sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu ihi tacawad biاllaahi min ashayطaani اrajiim shaydaanka iska naaroo ilaahay ka magan gal shaydaanka rajiimka muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay markaa xadiidkana rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu inoogu tilmaamay kolka qofku uu cadhoodo inuu isticaadadii la yimaado shaydaanka iska naaro arrintaasina qofkii cadhadii waa mid ka kaxayn karta waayo marka horeba cadhada waxa hurinayo shidaaya shaydaankii si qofka shar iyo xadgudub uu ugu rido ayuu cadhadii waxa weeye ku hurinaya daa awgeed baa rasuulku sharcigareeyey qofku markuu cadhoodo inuu iska naaro waa tahay markaa saxaabigani kolkan uu cadhaysnaayo ee markii sidaa lagu yidhi waxa weeye wuxuu uhi innii lastu bimajnuunin miyaan waalanay markaa leediin shaydaanka iska naar dee ma waale adeer ma nin waalan bay haysata markaa cadhadaa waxa weeye kolkaa uu cadhaysnaa وعن معاaذ بن أنس رضي الله عنه waxaa laga wariyey صxaabigaasi معاaذ بن أنس أن نبيa نبgu صلى الله عليه وسلم qاala inuu yihi maن kdma qofka isku celiya غayضا cadho qofka isku celiya isku kabisa ee macni cadhadiisii qarsada haydkana waxaa la idhaahdaa algadab الshadiid oo cadhada daran baa la idhaha hayd wa huwa isagoo qaadirun awoodaya calىa an yunfidahu inuu fuliyo oo waxa weeye ciddaa uu u cadhooday oo shaqo ka qabta awoodaya dacaahu allahu subxaanahu wa tacaala ilaahay baa qofkaa wuxuu uga yeedhaa calaa ru'uusi alkhalaa'iq khalaa'iqda markaa korkooda yowma alqiyaamati maalinka qiyaame xataa yukhayirahu ilaa uu ka dooransiiyo min alxuuri alciini xuuralcaynta dumarka la idhaahdo dumarka jannada ah maa shaaa inta uu doono ilaa uu ka dooransiiyo rawaahu abu daawuuda watirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun xadiidkana sidaa uu sheegay waa xadiid xasanah oo rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ka sugan weeye waxaanuu inoo sheegayaa xadiidka oo laga qaadanayaa qofka markaa cadhadiisa isku celiya ee liqa isagoo markaa aar goosan kara oo fulin kara qofkaasi fadligaa weyn inuu helaayo maalinka qiyaamo ilaahay intuu dadka korkooda uga yeedho xuuralcaynta intaa doonto ka dooro lagu odhanaayo waayo in sideedaba cadhada waxa weeyaan marka ay timaaddo kolle way iska timaadaa marka ay timaado qofku inuu cadhadiisii kadmin ku sameeyo oo uu isku celiyo oo uu damiyaana sifaadka dadka mutaqiinta ah ee jannada gelayay ka mid tahy sida ilahay yihi waalkaadimiina algayda waalcaafiina can innaasi wallahu yuxibu almuxsiniin waana arrin dadka oo dhami aanay wada awoodi karahayn weeye waay wa huwa qaadirun waxaa laga qaadanayaa dee qofkii haddii aan u awoodahayn cadhadaa inuu fuliyo oo ciddan uu u cadhooday uu maalan ka aargoosto fadligaa dee heli maayo soo ma aragtid fadligaa isagu ma helaayo waayo dee maba aargoosan karayo min alxuuri alciin alxuur kelmaddaasi waa jamcu xawraa weeyi alxawraana waxaa laga keenay min alxawar baa laga keenay xawarkuna waa caddaanta marka alxuur waxay ahlulcilmigu idhaahdeen waa dumarka indhaha intoodan madoobina ee aadka u madowdahay inta caddina ee aadka u caddahay weeye soo ma aragtid saasaa macnaha lafdigu noqonaya ciinna iyaduna waa kelmad kaleo waa indhaha waaweyn soo ma aragtid waay kaa dumarkaa qurquruxda badan ee jannada jooga ayaa intuu doono laga dooransiinaya وعan أbi هurayrata raضia الlahu عanهu waxaa laga wariyay abi hurayre rabbi raalliha ka noqday ana rajula nin baa qaala kuu yihi linabiyi nabiga salى اllahu عalayhi wasalama awsinii ii dardaaran dardaaran adduun iyo aakhiraba aan ku intifaaco wax ku oola oo khayrka kulminaysa io dardaaran baa ninkaasi rasuulka ku uhi calayhi الsalaatu wasalaam qaala wuxuu rasuulku uhi laa taqdab ha cadhoon laa taqdaba ha cadhoon faradada wuxuu ku celiyey miraaran marar buu ku celiyey ninkii hadalkiisaa hore oo rasuulka uu ka ka ka dalbanaya inuu u dardaarmo qaala wuxuu dabadeeta rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam laa taqdab ha cadhoon rawaahu lbukhaariyu imaamu lbukhaari baa weriye markaa rasuulkeenu calayhi الsalaatu wasalaam dadka dardaaranka weydiista had iyo jeer qofba wixii isaga u wanaagsan ee kolkaa la quman ee wanaag badan uu ku gaadhaayo ee waxyaabaha kale uga fiican ayuu u sheegi jiray ninkan markaa cadhada inuu iska ilaaliyaa rasuulku u dardaarmay calayhi الsalaatu wasalaam waxaanay ahlulcilmigu yidhaahdeen laa taqdab waxay koobsanaysaa laba macne ama laba arrin bay koobsanaysaa waa ta koobaade ijtanib asbaab algadab marka hore waxyaabaha inaad cadhooto keenaaya ka fogow oo iskaga durug si aanad u cadhoon waay asbaab algadab ka fogow waa ta labaada haddii aada cadhooto ee cadhadaadu waxay ku faraysa ha u hoggaansamin oo ha fulin cadhaduna way iska dhib badan tahay runtii oo horta caafimaad darro badan way leedahay dhiikarka iyo waxyaabaha cadhadu keento dhibaatooyin badan bay yeelan kartaa oo hadduu qofku cadhoodo waxaa dhici karta inuu gacanta qaado oo uu wax dilo ama waxyeello kaleba uu geysto waxaa dhici karta inuu islaantaba hadduu doono ugu yeedhiyo uu furaba waktigaa uu cadhaysan yahay adhow marka cadhadu ka baxdana dabeetana uu qoomamoodo maxaa kugu watay waxaa dhici karta inuu hadal khatara ku hadlo oo hadhow uu ka murugoodu idhaahda maxaa hadalkaa kaa soo saaray maxaa kugu watay hadalkaa maxaa kugu kalifay markaa cadhadu waa wax iska dhib badan kolkaa marka hore asbaabtaad ku cadhoonaysa iska ilaali haddii aada cadhootana waayo cadhadu waxay ka mid tahay waxyaabaha ilaahay bini aadamka uu ku abuuray shaki male qofku wuxuu ka cadhooda hadduu arka inuu cadhoonayo soo ma aragtid oo adigoon adigu iskaba keenin ilaan wixii waa nooc waxa weeye dabeecadiiha ayaa laga yaabaa inay dee kusoo hormarto ama ay kugu kacdo markaa haddii aada cadhootana cadhadaadii ha u hoggaansamo isku soo duuduubo axaadiidta dhowrkaa waxaa laga qaadanayaa asabru cinda algadab ilaan baabkaynu ku jira muxuu aha baabu sabri soo maaha asabru cinda algadab sabirkii waxaa ka mida qofku markuu cadhoodo inuu sabro uu adkaysto oo cadhadiisaasi aanu u hoggaansamin waxyaabaha markaa cadhada lagu damiyo ee lagaga hortagana waxaa ka mida kow kadmulgaydi sida axaadiistu ay sheegayso yacnii cadhadii in maaragtay qofku isku celiyo oo uu liqo oo inaanay ka muuqan uu ku dadaalo waxaa kaloo ka mid ah qofku inuu shaydaanka yani isticaadadii la yimaado acuudu billahi min الshayطan الrajiim sida xadiidkaa hore aynu ku aragno waxaa kaloo ka mid a inuu qofku xaalkiisan uu ku jira uu bedelo tusaale ahaan duu taagnaa uu fadhiisto fadhigii haddii ay kaga degi weydo xataa uu jiifsado xaalkiisan inuu bedelo ama meesha waxa weeyaan markaa uu ka dhaqaaqo isku soo ururin cadhada qofku uu cadhoodaa waa meel iyo wadda uu shaydaanku usoo mari karo uu kaga faa'iidaysan karo kolkaa waddada inuu qofku iska awdo ayaa loo baahan yahay qaala wuxuu ihi wa can abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyay abi hurayre rabbi raalliha ka noqday qaala anahu qaala inuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam maa yazaalu lbalaau bilmu'mini waalmu'minati fii nafsihi wa waladihi wa maalih maa yazaalu ka zuuli maayo albalaau balaayadu bilmu'mini waalmu'minati mu'minka iyo mu'minadda fii nafsihi naftiisa in markaa la balaayeyo la imtixaano naftiisa lagu imtixaano xanuuna iyo waxyaabo la midi ay ku dhacaan wa waladihi iyo caruurtiisa wa maalihi iyo maalkiisa in intaa lagu imtixaano ka zuuli maayo mu'minka xataa yalqa allaha tacaala ilaa ilaahay uu kala kulmaayo wamaa calayhi khatii'atun iyadoo korkiisa wax dembiba aanu saarayn gefba aanu saarayn macnii imtixaankaa mar xagga nafta kaga imanaya mar xaggii maalka kaga imanaya mar xaggii carruurta kaga imanaya mar dhinacyo kale kaga imanaya ayaa qofkii sidaynu soo maray dembigii lagaga daadinaya ilaa qofkii waxa weeye uu bilaa khatii'aysa soo taago khata'aadkii khatii'aadkii uu galayba ay ka madhaan rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidu xasanu صaxiix xadiidka imaamu lalbanina wuu saxiixiyo waa xadiid sugan marka axaadiid hore aynu soo marray macnihii ay sheegaysay baanu sheegayaa marka haddii nooc imtixaani kugu yimaado iska sabiro weliba ku ixtisaabo haddii ilaahay sabirka iyo ixtisaabka ku waafajiyo inuu khayr kuu noqonayo ogow waa tahay وعن بن عabاaسi عaبداللahi بن عabاaس waxaa laga wariyey رaضي الله عanهma qاaل أنhu qaala inuu yihi qadima waxa yimi عuyaynaة بنu xصni عuyaynihii ina xصni baa yimi عuyaynaة بنu xصni الفazari waa alfazari waana ninkii xadiidkii hore aynu ku soo maray ee maalinkii dagaalkii xuneyn rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu maaragtay raggii uu ku fadilay deeqda ka mid ahaa oo boqol buus iyo maalintaa waay ninkaasaa yimi waa waadanba markaa markanuu imanaya fanazla wuxuu ku degay calى bni akhiihi alxuri bni qays inankii walaalkii dhalee macnii adeerka u ahaayo alxur ibni qays la odhan jiray alxur ibni qays ibni xisnin ayuu ku degay wa kaana waxaan u ahaa min annafari shakhsiyaadka iyo dadka ayuu ka mid ahaa alxurigaasi aladiina kuwaasoo yudniihim cumaru cumar uu soo dhoweeyey radia allahu canhu wa kaana alquraau qur-aan ruugiyaduna waxay ahaayeen asxaaba majlisi cumara radia allahu canhu kuwa markaa cumar uu la fadhiista ee majliskiisiyo halkuu fadhiyo la fadhiista ee ugu yimaado ee markaa waxa weeye uu la fadhiista had iyo jeer wa mushaawaratihi isla markaana uu la tashado kuhuulan kaanuu aw shubaanan kuwa waayeelahoo rag markaa mudakara ha noqdaan ama kuwa dhallinyarahoo shubbaana ha noqdaan waaya marka alquraa waa jamcu qaari waxaana looga jeedaa alqaari'u lilqur'aan almutafahimu limacaaniih yacnii qofka qur-aankana akhriye ee akhriskiisa yaqaana macnihiisana fahansan ee garanaya qofka macnihi iyo akhriskii isla yaqaanaana waa qof dee caalim oo cilmila weeyi waktigii horena ee qur-aanka akhriskiisa un lama baran jirin akhriskiisa iyo macnihiisaba waa la wada baran jiray sidaa awgeed baa dadku sida ay qur-aanka u kala yaqaanaan bay una kala cilmi badnaayeen oo ay u kala culimaysnaayeen sidaa awgeed halkan alquraa waxay ahlucilmigu ku fasiraan wakaana alquraa ay wa kaana alculamaa alcubaad culamada markaa cibaadada badan ee saalixiinta ahi waxay ahaayeen quraada markaa waxaa looga jeeda dadka culimada aha aqoonta lahaa ee qur-aanka akhriskiisa iyo macnihiisaba yaqaanay ku camalfali jiray dadkaasaa looga jeeda cumar kuwaasuu la tashan jiray oo la fadhiisan jiray maxaa halkaa laga qaadanayaa culimada iyo dadka wanaagsan had iyo jeer in lala fadhiisto iyaga lala tashado la soo dhawaysto oo dadka markaa iska juhaasha ama aan hagaagsanayn ee la iska fogeeyo kuhuulan kahliga waxay culimmada qaarkood yidhaahdeen waxaa la yidhaahdaa ninku marka uu gaadho soddon sano ilaa afartan uu ka gaadhayo intaasaa la yidhaha kahli waay kuhuulanna waa jamacii ama saddex iyo soddon ilaa konton la gaadhayo marka adigu waa qofkaa dee waa yeelka ah ee caqliga iyo garaad kale un weeyi shubbaantuna waa dhallinyaradi markaa qofku da uu doonaba ha ahaadee mar haddii uu yahay qof culimo ah oo cilmi leh iyo cibaado cumar waa soo dhaweyn jiray wey fa qaala cuyaynatu libni akhiihi cuyayna inanku adeerka u ahaaye alxuru la odhan jiray ku yidhi yabna akhi adeero laka wajhun cinda hada alamiiri laka wajhun cinda hada alamiiri amiirkan agtiisa weji baad ku leedahay weji ayaad ku leedahay ma odhan amiirkii mu'miniinta iyo cumar iyo amiirkan agtiisa unbuu yihi faاsta'din lii calayhi marka ogolaansho iga dalab yani waxaad iga dalabtaa inaan usoo galo oo aan markaa u galo fasta'dana ogolaansho ayuu u dalbay oo faadina lahu cumaru cumar baa uu ogolaaday inuu usoo galo marka macnuhu waxa weeyaan wuxuu doonay inuu si gaara cumar markaa ula kulmo ayuu doonay waayo cumar dadka iskama xijaabi jirin oo markaa haddii allaba kuu rumayo xijaab iyo wax dadku aanay usoo dhaafin ma samaysan jirin horena waa inagii macnaha noocaasa xadiidta ugu soo maray waay ma samaysan jirin cumar radia allahu canhu ardaa ee xaaladan uu leeyahi waa inaan si gaara ula kulmo keligii iyo weydii weeyi markaa marka uu dee isagu maaragtay dee iska gaarka yahay ama uu iska nasanayo ama uu dee hawlihiisa gaarkaa qabsanayo mooyaane dadka waxa weeye teed iyo xijaab cumar uma samayn jirin waay dabadeetana adigu calaa kulli xaal inuu usoo galo u ogolaaday cumar falamaa dakala markii uu usoo galay qaala wuxuu ihi hiya bna alkhaaab hi waa kelmad hanjabaad tusinaysa iyo goodi hi haye ayay ka dhigantay ya bna alkhaaab ina khaaabo fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa tucطinaa nama siisid aljazla deeq badan nama siisid walaa taxkumu kuna kumana xukuntid fiinaa dhexdayada bilcadli cadaaladna naguma xukuntid hadalkaasuu kolkaa ku yidhi waa tahay faqadiba cumaru cumar baa cadhooday radia allahu canhu ee xataa hama ilaa uu markaa doonay an yuuqica bihi inuu ciqaab ku rido oo macni uu garaaco ilaa uu doonay faqaala lahu lxuru alxuru baa wuxuu ku yihi yaa amiira almu'miniina mu'miniinta amiirkoodiiow ina allaha ilaahay tacaalaa isagaa sarreeye qaala linabiyihi sala allahu alayhi wasalam wuxuu nabigiisa ku yidhi khud ilcafwa cafiska qaado dadka akhlaaqdooda iyo dhaqamadooda wixii sahlan qaado wa'mur bilcurfi macruufkana far waacrid iskaga jeedso can iljaahiliina kuwa jaahiliintana iskaga jeedso wa ina haadaa ninkanina min aljaahiliina jaahiliintuu ka mid yahay jaahiliinta ayuu ka mid yahay macnihi iskaga jeedso hadalkiisa waxbaha ka soo qaadin bay ka dhigantay wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye hadalkan markaa waxaa leeyahay ibnu cabaas oo xadiidka warinaaya ahlulcilmiga qaarna waxay dhahdeen alxuru baa hadalkan leh wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa jaawazahaa kama tallaabin cumaru cumar ma dhaafin aayadda ah xiina talahaa markii uu alxuru akhriyey ma dhaafin wuu u hoggaansamay oo uu ku camal falay wa kaana waxaanu ahaay huwa cumar waqaafan mid joogsi badan cinda kitaab illaahi tacaala kitaabka ilaahay kolka la sheego oo ku camal falo u hoggaansama ayuu ahaa oo ku dhaqma oo raaca rawaahu lbukhaariy bukhaari baa wariyey dhowr meelood buu ku wariyey meelo kalena wuu inoogu iman doonaa markaa xadiidkan waxaa laga qaadanayaa qofka talada haya ama xaakimkaa ama talada wuxuun ka haya ama meel saraha ka haya ama meel dhexe ama meel hoose dadkaa raciyadiisa ah ee xukumo dhacdhaca iyo waxyaabaha kaga imanaya inuu ku sabro weeye soo ma aragta oo had iyo jeer iska cafiyo iska dulqaato gaar ahaan dadka aan dee waxba garanahayn ee kolkaa aan maaragtay qofka isagu badrheedhaya ee edabdarro ay ka tahay iyo gardarro iyo xadgudub waa halkiisa waay taasina waxay ka muuqataa sidan cumar sameeyeyoo ninkani wuxuu isu daba dhigay hadallo badan buu markaa ku darandooriyey soo ma aragti mar alle markuu usoo galay waxba ma weydiisan waxaasaa layga qaaday ma odhan waxaasaan u baahanay ma odhan canaanu unbuu ku daldalay hi ayuu kaga bilaabay haye waa hanjabaad yabna alkhaaab buu ku xigsiiyey ina khaaabow amiirkii muminiinta ma odhan magaciisii xataa mash ina khaaaabow iyaduna waa nooc waxa weeyaan maaragta canaan ah wuxuu ku sii daray fawallaahi maa tucطiina aljazla deeq badan nama siisid bakhaylnimuu ku eedaynaya walaa taxkumu fiina bilcadli cadaaladna naguma kala saartid dulmi buu ku eedaynaya soo ma aragtid marka hadallada noocaasa amiirkii mu'miniinta oo maqaam aada u sarraysa taagan oo haybad in laga haybaysto u baahan hadalladaa in lagu yidhaahdaa dee waxa weeyaan markaa waa ma wanaagsana sidaa awgeed baa cumar markaa uu ka damqado uu ka xanaaqay ya uu ka xanaaqay cumar waxaanu ku hamiyu doonaa inuu markaa xanuunjiyo ninkaa sa ahaatee markii qur-aankaasi la maqashiiye lagu dul akriyey oo iska dhaafa oo iska haa oo iska dhaafi waayahay wa kaana waqaafan cinda kitaab illahi tacala waxaa kaloo halkaa laga qaadanaya saxaabadu oo khulafadina ay ugu horreeyeen siday ugu hoggaansami jireen qur-aanka kariimka ah iyo xadiidka rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam oo cilmiga ay ugu camalfali jireen sidaa awgeed baa xadiidkan meeluhu ku soo arooriyey imaamu الbukhaari waxaa ka mid ah kitaabu اlictisaami biاlkitaabi waالsunna isagoo macnaha tilmaamaya ayuu ku soo arooriyey wa can ibni mascuudi radia allahu canhu cabdillahi bn mascuud waxaa laga wariyey rabbi raallaha ka noqday ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala rasuulka ilaah inuu yidhi inahaa qisada iyo shan waxay tahay qisadu iyo xaalku waxa ay tahay satakuunu bacdii dabaday waxaa jiri doonaa aharatun kuwa markaa eexda eex baa dhici doonta eex iyo sadbursi wa umuurun iyo arrima ayaa jiri doona tunkiruunaha aqoonsataan oo diidaan oo xagga madaxda ka dhici doona qaaluu waxay idhaahdeen yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow famaa ta'murunaa maxaadna faraysaa kolka eexdaa iyo sadbursigaas iyo waxyaabahaasi ay yimaadaan qaala wuxuu uhi tu'adduuna waxaa gudan doontaan alxaqa aladii calaykum xaqa korkiina saaran waa gudi doontaan wa tas'aluuna allaha ilaahayba ilaahay baana weydiisan doontaan watas'aluuna waxaa weydiisan doontaan allaha ilaahay aladii lakum xaqaa idinku leedihiin xaqaa leediinna ilaahay baa weydiisan doontaan ka idinka laydinku leeyina waa gudi doontaan oo cidda idinkulabaa u gudi doontaan muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay waaya qaala wuxuu uhi walaharatu aharaduna alinfiraadu bishayi can man lahu fiihi xaqun shayga waa in lagala gaar noqdo cid kula wadaagayso xaq ku leh in lagala gaar noqdo oo ciddaasi iyaduna ay isku koobto wixii lala lahaa ayaa ahara la ydhaahdaa isti'aarna waa la ydhaahdaa markaa isti'aarka iyo aharadu waa isla midun waa qofku inuu eex sameeyo oo uu dadkii kale wixii la wada lahaa intuu ka eexdo naftiisa uu u eexdo soo ma aragtid iyo wixii gacantiisa ku jira marka xadiidkan waxaa ku sugan calamu min aclaami nubuwa calaamad tusinaysa nebinimada rasuulkeenna moxameda calayhi salaatu wasalaam ayaa ku sugan waayo wuxuu sheegay arrin markaa aan jirin oo iman doonta oo ku saabsan inay iman doonaan madax markaa dadka xaqooda aan siinahayn oo iyagu sadbursi la iman doono iyagu isku koobi doono hantidii dadku wada lahaa madaxdaasi inay iman doontaa rasuulku sii sheegay sidii baanay u dhacday oo in baa in badan baa madaxdii xoolihii ummadda iyo dadkii ummadda ka dhaxeeyay iyagoo ay isku koobeen siday doonaana ay ugu tasarufeen waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay xaaladaas marka ay timaado waxaa la yeelayo ya maxaa la yeelayaa markaa waxaa la yeelayaa xaqii idinka laydinku lahaa guda waayo qof walba xaq baa lagu leeyahy qofku xaqii isaga saaraa waa inuu gudo oo madaxdu xaqii ay ku lahaayeen uu gudo xaqay ku lahaayeen waa maxay waa sida daacadii la adeecaayey iyo naseexadii loo naseexaynaayey iyo inaan lagu bixin oon lagu kicin oo dee khalkhal iyo khilaaf waxyaaba noocaasaan la abuurin marka iyaga xaqoodii waa loo gudaya haye kii idinku dadku ay lahaayeenna xaggee loo doonayaa ilaahay baa jala wacalaa kaana la weydiisanaya sida loo weydiisanayana waxaa ka mida maalan in madaxdii loo duceeyo la idhaha ilah hagaaji madaxda oo hanuuni si ay xaqa iyaga noo siiyaan ay u gartaan soo ma aragta ilaahay oo madaxda noo wanaaji ilaahay oo madaxda noo hanuuni ilaahay oo madaxda noo toosi si xaqa yagii ay noo siiyaan oo ay u gartaan innahaa satakuunu bacdii aharatun dabaday waxaa jiri doona eex baa jiri doontiyo sadbursi wa umuurun iyo arrimo tunkiruunahaa aqoonsataan oo diintii oo la garab maraya ah qaaluu waxay idhahdeen yaa rasuula allahi famaa ta'muruuna qaala tu'adduuna alxaqa aladii calaykum xaqa idin saaran baa gudi doontaan wa tas'aluuna allaha aladii lakum xaqa idinku leediinna ilaahay baa weydiisan doontaan markaa isti'haarka iyo aharada cagsigeedu waa iihaarka oo iihaarku waa inuu qofku kayrkii ama dadka kale uu naftiisa ka hormariyo waa inuu dadka kale hormariyo oo wixii la wada lahaa cidda kale waxa weeyaan markaa iska horraysiiyo cidda kale uu markaa siiyo waxaanay ahayd sifadii ilaahay uu ku ammaanay nimankii ansaarta la odhan jiray wa yu'hiruuna calaa anfusihim wlow kana bihim khasaasa wa can abi yaxya abi yaxye waxaa laga wariyey oo usayd ibnu xudayrin ahaa radia allahu canhu e ana rajula nin ninkaasoo min alansaari ansaarta ka mid ah ayaa qaala wuxuu uhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahay ow alaa tastacmilunii maad ishaqaalaysiisid kama istacmalta fulaanan sida hebelba aada u shaqaalaysiisay yacnii qofuun dadka ka miduu u tilmaamaya maxaad rasuulka ilaahay oo ii shaqaalaysiin weydaye qof markaa caamilo aada iiga dhigi weyday waay oo meel uun mas-uulka ah fa qaala wuxuu rasuulku yidhi innakum idinku haddaa ansaarta tihiin satalqowna waxaa la kulmi doontaan bacdii dabaday atharatan eex madax waxa weeye idinka eexata ayaa la kulmi doontaan oo sadbursi la timaada fasbiruu sabra oo adkaysta xataa talqownii cala alxawd ilaa xawdka iyo darka igula kulmaysa muttafaqu calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay markaa xadiidkana wuxuu inoo tilmaamayaa madaxnimada qofka horta weydiista ee su-aasha ee idhaahda madaxa la iga dhiga ama madaxnimaan doonayaa inaan loo dhiibahayn waayo inta badan qofkaa su-aalanaya laabta garaacaya raba ee dalbaya wuxuu loo filaan u yahay inaanu waddadeedii marin oo siday ahayd aanu uga soo bixin ayuu qaaliban loo filaan u yahay axaadiidta masalada aadka uga warramaysaana kitaabka dhexdiisa aynu insha allah ugu tegi doonaa baabka sheekhu uu masalada u gaarka yeelay waay masalada kale waxay tahay ee xadiidka laga qaadanaya waa fadlu lansaar ridwaan ullaahi calayhim ansaarta fadligood iyo inay ka mid yihiin dadka xawdka rasuulka ku soo arooraya calayhi asalaatu wasalaam maalinka aakhira darka rasuulka dadka ka cabbaaya maalinka oonka darani jiro ayay ka mid yihiin waxaa kaloo rasuulku uga sii warramay yacni aahara inay la kulmi doonaan iyo dad xaqooda u diida oo iyagu isku gaar yeela sabir baanu faray waay haddii la idhaahdo siday isu waafaqayaan xadiidka qeybtiisaa hore iyo intan dambe oo baleeg hadda ninku muxuu yidhi yaa rasuul allahi alaa tastacmilunii kamasta kama stacmalta fulaanan sidaad hebel ba u shaqaalaysiisan maxaad iigu shaqaalaysiin weyday miyaanad ii shaqaalaysiinahayn jawaabtuna maxay noqotay waan ku shaqaalaysiinayaa iyo kuma shaqaalaysiinaayo labadii midna markaa ma muuqato ee rasuulku wuxu uhi calayhi الsalaatu wasalaam inakum satalqawna bacdi athara soo ma markaa jawaabta iyo inta hore way iswaafaqsan yihiin oo siday isu waafaqsan yihiin nooc hadalkaa saxaabiga ama ninkaa hore hadalkiisa exdaa markaa laga fahmi kara ee uu leeyahay rasuulka ilaah hebel baad shaqaalisi anna imaad shaqaalisiin anna maadi shaqaalaysiis taasuu rasuulku meesha ka saaro wuxuu ihi imaka inta aan noolahay wax isti'haar la ydhaa iyo wax eex la ydhaa ma jiro haddii markaa dadka cid ka mida aan shaqaalaysiiyo oo madaxaan ka dhigayna inaan cidna ka eexday cid kalena u eexday ma aha e maslaxadda iyo markaa xikmaddaa sidaa keensatay soo ma aragtid hase ahaatee dabaday bay eexi iman doontaa dabadaybay he eexdu iman doontaa intaan anigu jooga markaa eexi ma jirayso dabadaybay laakiin iman doontaa oo madax baa soo bixi doonta eexdaa iyo markaa isti'taarkaa ku dhaqma ayaa soo bixi doona haddaa ansaarta tihiinna waa laydinka eexan doonaa maxaad samaynaysaan sabra ilaa xawdka waxa weeye iigu timaadaan oo markaa xawdkaygaa ka cabto markaa labadaa xadiid maxaa laga qaadanayaa alsabru calaa jawri اla'ima wa isti'haarihim in lagu sabro madaxda sadbursigooda ay samaynayaan iyo eexday samaynayaan in lagu sabro marka arrinkaas yimaada xal kale rasuulku ma sheegin calayhi الsalaatu wasalaam hala sabro buuli ha la sabro oo waxyaabaha sabirka u baahan waynu naqaanaayo dadku had iyo jeer nafaha waxaa iskaga beeran xaqeeda inay dhacsato oo aan waxba la weydaarin markaa marka la idhaha wixiinii waa la cunay dad baa iska cunay dad baa jeebka ku shubtay dadku way kacayaan macaynkaa maaha kacdoon baa halkaa ka imanaya iyo markaa waxa weeye qaylo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam xikmaddiisii cajiibka lahayd wuxuu taa markaa ku daweeyey in la yska sabro la adkaysto ayuu ku daweeyey ilaa ilaahay faraj uu furaayo waay marka madaxda wax laga tirsadana sabirkaasunbaa dee loo baahan yahay waayo waxyaabaha kale faa'iidaan lagu gaadhayn hadii la idhaaha lagu kaco waa lala dagaalamo de waa alkhuruuju cala lxukaama faa'iide lagu gaadho dhib ka badan unbaa faraa lala gelaya saasoo kale in meelaha laga caayo ama laga aflagaadee iyaduna faa'iide ma laha sharciguna ma ogola wakadalika in la mudaharaado la ka kaca iyaduna dee sharcigu inooma ogola soo maaha waayo mudaharaadku wax sharciya maahe waa wax xagga gaalada ka yimi gaalada markay madaxda la yaabaan waxyaabaha ku cilaajiya arrimahooda laakiin innagu haddaynu muslimiin nahay sidanaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo jireeyey naftana ha kuba adkaatee laakiin sidanaa adduun iyo aakhiraba wanaagsan oo caaqibadeedu ay fiican tahay soo ma aragtid walow nafta ha iskaga adkaatee ma annagaadi makana leeda iska aamuso madaxa hoosu dhig ya ha kuba adkaata nafta e laakiin sidanaa caaqibo fiican cidhibta fiican he sida rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam bay ku jirtaa fasbiruu xataa talqawnii cala alxawd ibnu cuthaymiin markuu xadiistaa labadaa xadiid sharaxaayo raximahu llahu tacaala caalimkii weynaa wuxuu odhanayaa wa fiihi isticmaalu اlxikmati fi lumuuri alatii qad taqtadii alihaarata waxaa xadiidkan laga qaadanayaa weliba kaa hore isagoo ujeeda in xikmad la isticmaalo arrimaha dadka kicinayaa marka ay jiraan waxyaaba markaa dadka kicin karo oo khalkhal ku abuuri kara iyo amni darro marka ay jiraan waa in xikmad la isticmaalo oo wax dadkii waxa weeyaan lagu qaboojinayo oo lagu dejinayo oo dee alaba kuu roon yahay inuu shaydaanku meesha ka faa'iidaysto meesha lagaga saaraayo waa in lala yimaado arrin fiican oo xikmada xikmaddiina maxaa ka mid a tu'adduuna alxaqa aladii calaykum wa tas'aluuna allaha aladii lakum ayaa ka mid a qaala wuxuu uhi wa usaydun bidami اlhamzati wa xudayrun bixaain muhmalati madmuumati wadaadin mucjamati maftuuxati wallahu aclam usayd iyo xudayr baa loo akriya وعn أbي إbrاhيم عبd اللahi بن أbي أwفى رaضي الله عanهma waxaa laga wariya صaxaabiga ah عabd للahi بن أbي أwفى la odhan jiray أنa رasuul الlahi rasuulka ilaahay slى الlaهu عaليهi وasلم fي bacضi أyaamihi maalmihiisii barhkood alatii maalmahaasoo laqiya fiiha الcaduwa cadowga uu la kulmay maalmihii cadowga uu la kulmay barhkood intadara waa sugay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam xataa idaa maalat ishamsu cadceeddu markii ay iilatay ee halkan bartanka ay xaggan dhicitaanka uga badatay ayaa qaama fiihim dhexdooda ayuu ka kacay isagoo waaninaya oo la hadlaya isla markaana ducaynaya faqaala wuxuu yidhi yaa ayuha nnaasu dad yahow laa tatamanaw ha tamaniina oo ha jeclaysanina liqaa'a alcaduwi cadowga la kulankiisa ha jeclaysanina was'alu llaha ilaahay weydiista alcaafiyata balaaya la-aanna ilaahay weydiista alcaafiya yacanii inaad ka nabad qabtaan oo ka badbaadaan balaayadii iyo ibtilaagii ilan caafiyadu waa maxay waa asalaama min alibtilaa'i walimtixaan waa in qofkii markaa imtixaankii iyo ibtilaaga aanu ku dhicin markaa balaaya la-aan ilaahay weydiista fa idaa laqiitumuuhum markaa la kulataan gaaladana fasbiruu sabra waclamuu ogaada ana aljannata jannadu taxta dilaali suyuuf seefaha harhkooda hoostooda inay ku sugan tahay uma qaala nabiyu dabadeetana nabigu wuxuu ihi salى اllahu عalayhi wasalam allahuma munzila alkitaabi wamujriya asaxaabi wahaazima alaxzaabi ihzimhum waاnsurnaa calayhim mutafaqu calayhi wabiاllaahi towfiiqu waaya xadiidkan kolka waxaa laga qaadanayaa masaa'il badan ee dhowr faa'iido ayaynu ku soo koobaynaa waxaa ku sugan xadiidka in lala eegto dagaalka cadowga lala dagaalamaayo waktiyada markaa fiican iyo meesha fiican ayo wixii dee waa dirir waa dhibaato markaa goobta iyo waktiga wanaagsan in lala eegto waktigaa cadceeddu yaro wareegta ee salaaddii soo joogsata ee samadii la furo ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam dagaalkii dib ugu dhigay laba waxaa kaloo markaa laga qaadanayaa la kulanka cadowga inaan la jeclaysan oon la tamaniin ilaahow aanu cadowga kulannaah ilaahow maanu maanta kulanno oonu nimankii sello ya wacdaraan ku dhigi lahayn qofku waa inaanu markaa waxyaabaha odhan waayo la kulanka cadowgu waa arrin caaqibadeeda iyo cidhibteeda dambe aanad war u hayn cadowgii waa lala kulmi doonaa marka lala kulmana dee rag bay silayin soo maha marka kolkaa seefaha la isweydaarsado ee kuruhu duulaan ee waxa weeye warmaa la yska taago ee hubka waxa weeye la ysu adeegsado ee la ysgubo ee kada inuu qofku sugnaan iyo inuu waxa weeye ise sii dayn de war ma hayo dadkana qaar baa inta marka hore markaa hadalkooda loo taagwaayo firaq firaqdooda laga fadhihi waayo mar alla markaa la idhaa waa kuwaasee laysarko ise sii daayo soo ma marka in lala kulmaha weydiisan taa macnaheedu maaha qofku inaanu shahaadada jeclaysan inuu shahiido ilaahay daraaddii markaa uu dhinto inaanu jeclaysan maaha macnaheedu soo ma aragti ama jihaadka aanu jeclaysan oo taasi iyadu waxa wey waa baab kale adilo kale ana tusinaysa waay wasalu llaha alcaafiyata ilaahayna caafiya iyo balaayo la-aan weydiista inuu ilaahay diintiisa u gargaaro oo u nusreeyo oo u islaamka sarraysiiyo idinkana markaa imtixaanka iyo balaayada waxa weeye idinka nabadgeliyo siaa ilaahay weydiista waayo haddii laydin imtixaano inaad baasi doontaan iyo inaad ku dhici doontaan imtixaankaa dee war uma haysaan wey taasina waa taa marka ilaahay tala saarto oo ku kalsoonaado oo haddii allaba kuu roon yahay waxba ha fadhfadhlayninoo ha iscajabgelinina marka hore waa kow markase cadowgii aad la kulantaan ee ragiselo ee xaaladdii ay dhabowdo kolkaas sabra ayaa rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam faصbiruu sabra idan xadiidku muxuu daliil u yahay aلsabru cinda اliqaa marka cadowga lala kulmo ee jihaad lagu jira in la sabro oo la adkaysto soo ma aragti ile baabkii sabirkaynu ku jiray soo maa waa in la sabro waclamuu ana aljanata taxta dilaali suyuufna waxaa laga qaadanayaa jihaadka iyo fadliga uu leeyahay iyo in qofkii isagoo jihaadayo ilaahay daraaddii markaa u jihaadayo halkaa ku dhintaa jannadaasi uu gelayo marka jihaadkii baa laynagu boorinaya fadligiisana latus layna laynoo sheegayaa waana jihaadkii xaqa ahaa waxaa kaloo halkaa laga qaadanayaa marka cadowgii waxa weeye lagu soo dhowaado ama la ishor yimaado in dadkii markaa la wacdiyo oo la baraarujiyo oo wixii markaa ay u baahan yihiin haddii allaba kuu roon yahay ee la gudboon loo sheego sidaa rasuulkuba sameeyey calayhi salaatu wasalaam waay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa kolkaa cadowga markaa la ysu yimaado ee la ysu soo safto in ilaahay la baryo oo la ducaysto soo ma aragtid gaaladana markaa ilaahay inuu jabiyo lagu habaaro waay waana sidaa rasuulku sameeyey calayhi الsalaatu wasalaam oo rasuulku wuxuu yihi allaahuma munzila alkitaab allaha kitaabka soo dejiyeyo wamujriya asaxaaba ee daruuraha socodsiiyeyow wahaazima alaxzaabi axsaabtiiyo kuwiisa soo bahaystay jabiyeyow ihzimhum ilaahay ow jabi oo wansurnaa calayhim nooga hiili ilaahay ou gaalada jabi iyo nooga hili baa rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam marka ilaahay wuxuu rasuulku ku beryo oo ugu tawasulay aayaadkiisii sharciga ahaa iyo kuwii kowniga ahaa labadaba soo ma aragtid oo marka aayaadkii sharciga ahaa waa allahuma manzil kita allah kitaabka soo dejiyo kitaabkan qur-aanka ahaa ee nebi maxamed lagu soo dejiyey ama kutubtoo dhan ba oo kitaabka ama waxaa looga jeedaa kitaabkan qur-aanka ah ee nebi maxamed lagu soo dejiyey calayhi الsalaatu wasalaam ama waa jinsi oo kutubtii ilaahay uu soo dejiye o dhan ismana diidayaan wamujri asaxaab allaha daruurta socodsiiyo ha ilaahay un baa socodsiin kara dadkao dhamme hadday isu yimaadaan ma socodsiin karaan aayaadka ilaahay kawniga ah baanay ka mid tahay daruurtan cirka iyo dhulka dhexdooda ilaahay ku sakray ee uu socodsiinayo halku doono uu geynayo ku roobeynaysa wahaazim alaxzaab axsaabta allaha jebiyow gaalada isa soo bahaysta si ay islaamka uga takhallusaan allaha keligii jebiyow waxaana ka mid ahaa kuwii markaa n ghaswadii ghaswatulaxsaab la odhan jiray gaaladii faraha badnayd ee isa soo urursaday ayaa markaa ka mid ahaa waa kii ilaahay jalla wacalaa kaydkoodii celiyey isla markaana jebiyey ciidamada iyo markaa dabaylahana ku salliday ihzimhum wansurnaa calayhim ilaahay ou jebiyo nooga gargaar weyn gaalkaana waxaa laga qaadanayaa gaaladii in lagu habaaro ilaahay inuu jebiyo waayo gaalku waa cadowgaagii haddaad tahay qof muslima adoo keliya cadowgaaga maaha waana cadowgii ilaahay jalla wacalaa iyo rasuulkiisa laa tatakiduu caduwii wa caduwakum wliyaaa tulquuna ilayhim bilmawada kaasina baabu sabri buu ahaa qaala wuxuu ihi baabu sidqi halkaaynu udayna wasubaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online